bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu tabaaraka watacaala uma ijtabaahu rabuhu fataaba calayhi wahada suuratu taha ayaan kusoo dhex jirnay aayadda boqol iyo labaatan iyo laba ayuu darsigani ka bilaabanaya qisadii nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo ibliis dhex martay ayaa inoo dambeysay iyadaan kusoo dhex jirnay nabiyullaahi aadam calayhi salaam arrintii allah subxaana wa tacaala uu ka reebay oo la yidhi iska ilaali inuu shaydaan ku qalqaaliyo markaa uu ku dhacay kadibna cawradoodii ay muuqatay oo asturkii ka dhacay kadibna ay caleentii geedaha jannada ay isku dhadhajiyeen ayaa laynoo soo sheegay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yihi wacasaa aadamu rabbahu faqawaa aadam rabbigii waa caasiyey waana habaabay oo jidkii saxda ahaa wuu ka lumay qisadii baa marka lagu sii dhex jiraa uma ijtabaahu uma kadib ijtabaahu alla ijtabaahu wuu doortay aadam rabbuhu rabbigii baa doortay fataaba wuu ka toobad aqbalay calayhi dushiisa wahadaa waana hanuuniyey qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi aadam ihbitaa hoobta oo dega minhaa jannada xaggeeda ka dega jamiican xaalaad idishiin dhammaantiin bacdukum qaarkiin xaal uu libacdin qaarka kale caduwun cadow yahay idinkoo cadow isu ah u idin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun hadduu idinka yimaado faman ciddii ittabaca raacdir falaa yadilu ma lumayo walaa yashqaa mana hoogayo waman ciddii acrada jeedsata can dikrii dikrigayga ciddii ka jeedsada fa inna lahu waxaa u sugnaatay maciishatan nolol dankan oo cidhidhi ah wa naxshuruhu waanu shirinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadaanu shirinaynaa oon keenaynaa acmaa xaale uu yahay isagoo indhala qaala marka wuxuu yidhi oo dhahayaabaa laga wadaa rabbi rabbigayow lima maxay baad xashartanii ii shirisay acmaa anoo indhala walxaal qad kuntu aan ahaa adduunka markaan joogay basiiran mid wax arkaya qaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala isagoo ka jawaabaya su-aasha kadalika saas ayaad adiguba samaysay kadalika facalta adiguba saasaad samaysay atadka waxaa kuu timid aayaatuna aayadahanagii baa kuu yimid oo fa nasiitahaa markaasaad halmaantood ka tagtay wakadalika sidaasoo kale ayaa alyawma maanta tunsaa lagaaga tegaya oo lagu halmaamaya ayb nabiyullaahi aadam calayhi salaam markuu khaladku ka dhacay rabbi subxaana wa tacaala wuu doortay doorashada uu doortay laga wada waxaa laga wadaa rabbi kelimaad ayuu nabiyullaahi aadam waafajiyey oo uu siiyey oo uu ku toobadkeenayo fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaat kelimooyin buu xagga ilahay kala kulmay subxana wa tacaala waa kaan soo sheegnay rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin saasay isagii xaawaba ayay ilaahay subxaana wa tacaala u baryeen oo khaladkoodii bay qirteen rabbi subxaana wa tacaala baa marka aadam doortay khaladkaasi markuu dhacay kadib ayuu doortay wuuna ka toobad aqbalay oo khaladkii uu galay waa loo dhaaf rabbi baa hanuuniyey oo towbadda ku hanuuniyey ibliisna waa gafay aadamna waa gafay laakiin ibliis ilaahay subxaana wa tacaala kamana towbad aqbalin inuu soo noqdona kuma hanuuninin aadamse markuu khaladku ka dhacay ilaahay baa ku hanuuniyey oo waafajiyey inuu khaladkii ka soo noqdo ilahayna subxaana wa tacala waa ka dhaafayo rabbi baa doortay dhacdadaasi markay dhacday kadib ayaa waxaa lagu yidhi hoobta oo dega ihbitaa waa laba waxay u badan tahay in lala hadlayo hadalkaa loola jeedo aadam iyo xaawo ilan iyagaa laga soo hadlayay fa akalaa minha yaksifaani dafiqaa iyagaa laga soo hadlayay marka ihbitaada labadoodii in lagula hadlayo ayay u badanta jannada ka dega baa layidhi idinkoo idil bacdukum libacdin caduwun qaarkiin qaarka kale cadow u yahay waa la jamciyey markii horena labay ahaayeen jamacan dambe macnaha waxaa laga wadaa iyagii oo matalaya caruurtoodii caruurtoodii baa marka cadow isu noqon doonta oo siday cadow isugu noqonayaan macnaha markay adduunka yimaadaan noloshiibay isku jiirhayaan macaashkii iyo yani waxa weyaan maarata wixii adduunka u yeelay ayay isku laynayaanoo cadaawad baa halkaa ka dhalanaysa markaasay col noqonayaan bacdukum libacdin caduwun rabbi subxaana watacala marka saas xaaladaa iyada a ku dega baa layidhi aada hoos aada fa imaa yaatiyanakum minii hudaa saas ilaahay subxana watacaala marka kagama hadhine wuxuu ku leeyahay hanuun baa iga imaan doonoon idiin soo diri doona hanuunku waa kutubtuu rabbi soo dejinayay iyo rasushu soo dirayo hanuunkaa iyo iyo macnaha waxa weye hanuunkaa aan soo dirayo markuu idin soo gaadho oo idiin yimaado ciddii hanuunkayga raacda adduunkana lumi maayo aakharana hoogi maayo yacni ma khasaarayo marnaba adduunkana waa hanuunsanaanayaa oo jid fiican buu haynaya aakhare markuu tagana rabbi subxaana wa tacaala naxariistiisu u tagaya iyo jannadii wuu ku noqonaya jannadii lagaska soo saaray ayuu dib ugu noqonaya saas daraaddeed khasaare adduunya mid aakhiratoona la kulmi maayo laakiin ruuxii ka jeedsada markii uu hanuunkaygu idin soo gaadho oon damba ka gelinba aan fiirinin baranin ku dhaqmin ictiqaadinin rumaynin damba aan ka gelina iskaga jeedsada dikrigayga wuxuu leeyahay bu rabbi subxana wa tacaala fa ina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhi ah dankiga waa cidhiidhiga daran adag wey macnaha nolol cidhiidhi oo jiq ah ayuu leeyahay noloshaa cidhiidhiga ah sida ka muuqata waa intaan cadaabkii aakhare la gaadhin wey maxaa yeele cadaabka aakharo waxaa lagu sheegay wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa dib baa laga sheegay noloshan cidhiidhiga marka waa intuu adduunka joogo mufasiriinta salafku waxay leeyihiin waxaa laga wadaa adduunka dalabkiisa iyo raadintiisaa lagu cadaabaya oo kalsoonidii ilan qalbiga waxaa dejiya oo nolosha macaaneeya waa iimaanka iyo qanaacada iyo ilaahay tala saarashadiisa iyo inaad rumaysan tahay wax laguu qorayna inuusan ku seegaynin waxaan laguu qorinna aadan helayn noloshu saasay ku degtaayoo adduunyada lagaga nastaa isla markaana qalbigaaga allah subxaana wa tacaala uu ku xidhan yaho daacadiisa iyo taqwadiisa iyo qalbigaaga ku xidhan yahay nolosha deganaanshaha leh ee raaxada leh ee xasiloonida leh ee adduunyada lagu haystaayo waa taa haddiise laakiin arrinkaa aad weydo uun adduunyo lagu dabageliyo iimaankiina aad weydo qanaacadiina aad weydo hadama laga dhergaa maya adduunya lagamana dhergo lagumana dego lagumana xasilo maalinba maalinta ka dambaysa cidhiidhi unbay kusii gelinaysa maalinkay hawa kuu kordho shilin kuu kordhaba cidhiidhi unbaa kuusii siyaaday wixii loo baahnaa inay isfurfurto isma furfurayso wanaxshuruhu yowma alqiyaamati macnaa waxa weye faina lahu maciishatan danka waa nolosha cidhiidhiga ah ee raadinta adduunyada iyo dalabkeeda ka dhalanaysa marka horeed raadinaysana waad ku rafaadi markaad keentoo gacantaada ay soo gashana kuma aad nasanaysid waad ku rafaadsantaha weli xisaabinteedii iyo kawarhaynteedii iyo wixii baad ku rafaadsantaha kaaga daranta walbahaar iyo walwal waxaa kugu haya talo maxay ku dambayn doonta marka deganaansho male maciishada dankiga marka taas waa kan kusoo marnay fi suurati tawba rabbi subxaana wa tacala inuu yihi falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati dunya waxba xoolahooda iyo yani caruurtooda ha u bogin inuu ku cajabgelin waxaa la doonayaa in adduunyada lagu cadaabo xoolihii baa cadaab noqonay caruurtoodii baa cadaab noqonay wa ficlan ninkii ilaahay iimaan siiyey baa garan karaa aayaddu markaa waxay la macno tahay aayaddii kale rabbilah subxana wa tacaala man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'minun falanuxyiyanahu xayaatan ayiba waxaanu noolaynaynaa nolol wanaagsan buu rabbi yihi subxana wa tacaala aakharo soo maa walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun taana waa aakharo nolosha wanaagsan ee adduunyadu marka waa nolosha iimaanka deganaanshaha leh xasiloonida leh ilaahay ruuxu uu ku xidhan yahay waxoogaaga yarkee uu haystay adduunyo ku qanacsan yahay taa hadduu ruuxu waayo wax adduunyao deeqiisa ma jiro dharkiisu waa quruxsan yahay baabuurkuu saaran yahay waa fiican yahay waa qaali guri qaaliyuu ku jira accountigu waa u buuxa laakiin hoos markaad ugu degto isaga dhanba macnaa wax wey waa kala daadsan yahay waxba isuma haya saas maana marka noloshu waxay ku macaanataa in rabbigaa subxaana wa tacaala aad ku xidhnaato nolosha ilahay baa ku waasicinaya subxana wa tacala qalbigaaga uu dejinayaa raaxaad helaysaa waad nasanaysaa hurdo fiican baad seexanaysaa noloshan taata mustaqbal fiican iftiin fiican baa kuu baxaya oo mustaqbal ah oo ilaahay iyo jannadiisaad aakharo iyo aad rajo ka qabtaa laakiin waxaagu hadduu ku urursado uun wax cun oo wax cab oo maxaad macnaa wax wey shahwo ku gudataa oo xaggeed guri ka dhisataa macno male noloshuna waa kuu qadhaadhanaysa marka nolosha xidhiiriga la tilmaamaya middaa iyadaa wey macnaha maalinta qiyaamadana waxaanu keenaynaa buu rabbi subxana wa tacala isagoo indhala markaasuu wuxuu leeyahy rabbi ow maxaad ii keentay ood iisoo shirisay anoo indhala adduunka waxba baan arkahayay aaway aragtidaydii adduunka rabbi wuxuu ku leeyahy subxana wa tacaala saasaad adiguba samaysa adiguba saasaad samaysa ama kadalika atadka saasay aayadahanagii kugu yimaada ama kadalika facalta saasaad samaysa laftaada adaa saa yeelay adduunka markaad joogto aayadahaygiibaa kuu yimid markaasaad ka tagtood oo dan ka gelay maadan rumaynin maadan raacin maadan ku dhaqmin ma aadan yani waxa weye dhaqankeeli maadan ku camal falin meeshaasaad kaga dhaqaaq maadaama aayadahaygii aad ka tagtay adigana maanta dulligaa iyo naarta iyo indhaal-aantaasa lagaaga tegaya war ma jira wey maana halkaasaa lagu dhaafay maana oo lagaga tegay marka rabbi subxaana wa tacaala maalinkii aadam dhulka la keenahayay oo jannada laga soo saaray buu xukumkaa rabbi dejiyey subxana wa tacala xukumkaasuu inoo sheegay oo ah hanuun iyo rusul iyo kutub baa idiin imaane laba mid ninkii raacowna liibaan adduunyo iyo liibaan aakhiro ninkii diidowna cidhiidhi adduunyo iyo cadaab aakhiro marka labadaa kala doorta way idinku waa mabda marka muqarar aho rabbi subxaana wa tacaala qorsheey wey maana saas wey ayb uma kadib ijtabaahu uma kadib ijtabaahu wuu doortay aadam waxaa doortay rabbuhu rabbigii baa doortay fataaba markaasuu ka toobad aqbalay calayhi dushiisa kalimaadkiibuu waafajiyey uu ku toobad keenay wahadaa wuuna hanuuniyey rabbi baa towbada ku hanuuniyey ama inuu ku sugnaado towbada muqtadaheeda iyo waxay keenaysay allabaa subxana wa tacala ku hanuuniyey qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala ihbitaa darsiga halkaa laynagu baray waxa wey qisadaas ilan qiso walba duruus bay leedahay baynu duruusta ugu muhiimsan laynaga siinay waxaa ka mid a horta bal cadaawada ninkaa ibliisa inaynu iska jirin waa ninkii sababta u ahaa inaynu meeshan kadeedka aan nimaano dhibkan iyo rafaadkan in haysta ninkii sababta inoogu ahaa isagii haddana haddaynu saaxiib ka dhigano la taliyo ka dhigano soo rafaad dhib ma xageebuu ku geynaya marka taasi horta waa mid tusaala laynaga siinaya tusaalaha labaadi wuxuu yahay waxaa layna barayaa bini aadamku sidiisaba waa ibnulkhata gaf buu iyuu u yahay yacni inuu gafaayo waa shay caadiya kullu bani aadam khata aadam iyo intuu dhalayba way gafaan laakiin maxaa laysku dhaamaa wa khayru lkhataa'ina attawaabuun waxa lagu kala fiican yahay waa soo noqoshada aadam khalad buu galay ibliisna khalad buu galay sooma laakiin maxay isku dhaamaan waxay isku dhaamaan aadam waa soo noqday khaladkiisii buu qirtay ibliisna waa madax adayga taana waxaa layna barayaa kollay waad khaldamaysaane haddaad khaldantaan khaladkaa isku halmaamina soo noqda oo ilahay u toobad keena subxana wa tacala rabbina wuxuu ballan qaadayaa haddaad u soo noqotaan inuu toobadiina aqbalayo oo khaladkii idinka dhaafay dembigii aad gasheen alla inuu idinka dhaafay subxana wa tacala arrimahaasaa layna barayaa ta kale waxaa kaloo layna leeyahay iyadana laynoo sheegayaa degmadan hadda aynu degannahay ma aha gurigiinni rasmiga ah gurigiinni rasmiga xagga waa jannadii sooma waa jannadii safar baynu kaga maqnay iyadii baynu ku noqon doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacala saas daraaddeed gurigii rasmiga ahaa eed safarta kaga maqan tihiin eed habeen dhex ka tihiin waad ku laaban doontaane yuuna shaydaan iyo inta la midkihi iyona jidkeeda idin siijinin saas maana duruus fara badan baa ku jirta qisaduna macnaa wax bay leena siinay qaala rabbi wuxuu ihi subxana wa tacaala ihbitaa dega oo hoobta aadam iyo xaw minhaa jannada xaggeedii jamiican dhammaantiin idinkoo idil bacdukum xaal qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun cadow uu yahay idinkoo yani col isu ah idinkoo col isu ah dega macnaha waxa colka isu noqonaya waa caruurta iyaga ka dhalanaysa ee ka tarmaya ee inagii wixiina la mid ah fa imaa ya'tiyannakum haddii uu idin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun hadduu idinka yimaado xaggayga hadduu hanuun idinka soo gaadho oo muxuu yahy hanuunkaas waa kutubta iyo rususha lasoo dirayo ee lasoo dejinay faman ittabaca ciddii raacda hudaaya hanuunkayga falaa yadilu ma lumayo adduunka walaa yashqaa ma hoogayo aakharana hoogi maayo adduunkana jidkii toosnaa ee saxda aabuu hayaa aakharana ilaahay jannadiisi iyo naxariistiisu u tagaya way macna faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun yacni ninkii hanuunka raaca yani mana murgayaan mana cabsanayaan waa dadka ilahi subxana watacaala uu ballanta siiye wey macna waman ciddii acrada jeedsada can dikri dikriga ruuxii ka jeedsada dikriga waa waxyigaa soo degay wey hanuunkiibaa mar labaad dikri laga cabiray dikrigayga xaggayga ka yimid ninkii ka jeesada fa ina lahu waxaa usugnaatay maciishata nolol baa usugnaatay dankan oo ciiidi ah nolol ciiidi ah buu leeyahay oo aynan xoolo uu yeesho ka saaraynin guri uu dhistana kama saari karto accounti wax la dhigana kaa saari mayso nolosha ciiiriga waxaa kaa saari kara iimaan dhab ah iyo allahaaad ku xidhanto subxaana wa tacaala markaasaa qalbigaagu degayaa raaxo aad dareemaysa waa kii culimada ridwanullahi calayhim yani dhihi jiray masaakiin boqorada iyo caruurtooda iyo wixii adduunka wax moodhoyo dhan waa masaakiin bay dhihi jira low yaclamu lmuluku wa abnaau lmuluki maa naxnu fiihi lajaaladuuna bay dhihi jira boqorada iyo caruurtoodu waxaanu haysanaa hadday ogaan lahaayeen way nagula dagaalami lahayn oo maxaynu haysanaa wadaadka masaajka dhex fadhiya muxuu haystaa ee maanta wuxuu ku qadin lahaa baan hayn wuxuu haysta ee boqorada kula dagaalami lahayn hadday ogaan lahayen muxuu waa raaxada ayna iyagu dareemayn ee qalbiga ku jirta noloshii oo dhanna saamaysay noloshii oo dhanna saamaynaysa raaxadaas ninkii ilaahay siiyey unbaa dareemi kara sidaas daraaddeed baa waxay yidhaahdaan culimmada qaar ka mid ah wuxuu yidhi iimaanka haddaan wax kale xataa nalagu siiyeen deganaanshahan iyo raaxadan adduunka aan ka helnay keliya hadduu abaalgudkiisu ahaan lahaa waa ku fillaan lahaa bay dhi iskaba dhaaf abaalgud aakhirey iska dhaaf intan aan adduunka ku helay iyo deganaanshahan iyo raaxada iimaanka aan ku helnay abaalgudkiisu hadduu intaa uun ahaan lahaa waa ku filaan lahaa bui iskaba dhaaf macnaa waxa wey aakhire iyo abaalgud kale iyo marka yaa dareemi karaa faraaxada iyo barwaaqada yaa dareemi karaa ninkii ilahay siiya subxana wa tacala saas maana gaalkaas isagoo xoolo leh oo hanti leh oo dhereegsimaad arkaysa haddana isagoo isdilay muxuu isu dilayaa ka maqan bal isoo diib noloshii kadeed bay ku tahayoo ma degana xooluu haystaa hantiuu haystaa maguurtuu le wax walba sharikaad waaweyn oo wuxuu leeyahay milyaaraad ku xisaabtamay haddana maca dalika maalintiina waxaa lagu leeyahay wisbaktiye wisesh sababta mataqaanaan sababta waxa weeyaan milyaaraadku qalbigan bannaan ee gubanahayee gaajaysan iyo ruuxdan ooman waxba uma tari karaan wixii wax tari lahaabaa ka maqan wixii wax tari lahaa yaa haysta ruuxii ilahay iimaan siiye subxana wa tacala saas maana marka masalada la tilmaamaya middaa iyadaa fa ina lahu maciishatan baa usugnaatay dankan oo cidhiidhi ah wanaxshuruhu waanu shirinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada acmaa isagoo indhala qaala markaasaa wuxuu yidhi wuxuu dhihi doonaa baa laga wadaa rabbi rabbigayow lima maxay baad xashartanii iisoo shirisay acmaa anoo indhala walxaal qad kuntu aan ahaa adduunka markaan joogay basiiran mid wax arkay waxbaabaan arki jirayo yani nin indhale baan ahaaye maxaasaa la iigu galay buu odhanaya qaala rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala kadalika sidaas sidaasaad adiguba yeesha indho waad lahayd laakiin indhahaagii miyaad ilaahay subxaana wa tacaala ku caabuday maya saa unbaad yeesha atadka waxaa kuu timid aayaatunaa aayadahanagii baa kuu yimid rususha kuu keeneen fa nasiitahaa markaasaad aayadihii halmaantay oo diiday nasiita waad halmaanto waad ka tagtay maadan qaadanin oo maadan ku dhaqmin wakadalika sidaasoo kale aad uga tagtay ayaa alyawma maanta tunsaa adigana lagaaga tegi kelimada nasiya la yidhaahdo bimacna tarkina waa loo isticmaalaa bimacnaa nisyaankii qalbigana waa loo isticmaalaa halkan waxaa laga wadaa bimacnaa attarki baa laga wadaa saas wy maana falyawma nansaahum kamaa nasuu liqaaa yawmihim hada way macna maantaanu ka tegaynaa siday uga tageen maalinkan kulankan inay usoo diyaargaroobaan maadaama ay taa ka tageen maanta cadaabka dhexdiisa lagaga tegay maana alyawma maanta yaa tunsaa lagaa tegiyo cadaabka iyo indhala-aanta iyo caqaabtaas ayaa lagaga dhex tegayaa baa laleeyahy maana wakadalika najzi man asrafa wakadalika sidaas oo kale ayaanu najzi u abaalmarinaa warbu ihi subxana wa tacaala man ciddii asrafa xadgudbay oo walam yu'min aan rumaynin biaayaati rabbihi rabbigii aayadihiisa aan rumaynin wala cadaabu laakhirati aakhira cadaabkeeda ayaa ashaddu adayg badan oo wa abqaa joogid badan daa'imid badan afalam yahdi miyaynan cadaanin lahum iyaga kam in badan ahlaknaa inaan halaagnay qablahum hortood oo min alquruuni ummada ah kuwaasoo yamshuuna ay soconayaan fii masaakinihim deegaamadoodii iyo guryahoodii ay ku dhex soconayaan ina bi dalika arrinkaa waxaa ku sugan la-aayaatin calaamadihii astaamo waaweyn liulinnuha kuwa caqliyada fayow u saaxiibka ah iyo ugu sugnaatay walowlaa kalimatun kelimadii haddayna jiri lahayn weedh haddayna jiri lahayn taasoo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay wa ajalun iyo madal haddayna jiri lahayn musaman oo alle agtii laga magacaabay labadaasi haddayna jiri lahayn la kaana cadaabku wuxuuba ahaan lahaa lizaaman mid laasimuuba noqon lahaa oo hadda dhaca macnaheedu waxa weeye ninkaa markii saa loogu jawaabay oo la yidhi wixii aad adugu samaysay unbaa lagugu abaalguday aljazaau min jinsi alcamal saad adduunka yeeli jirto aayadihii ilaahay inaad iyo waxdigiisii ka tagtay ah baa abaalgudkaagu maanta yahay oo naarta dhexda in lagaaga tagaa abaalka saasa ma ninkaa keliyuu khaas ku yahay maya wakadalika najzi man asrafa cid kastoo xadgudub samaysay abaalgudkaasuu leeyahy oo muxuu yahay abaalgud camalkiisii uu la imaan jiray waafaqsan buu yeelanaya sida ninkaasuba camalkiisii adduunka uu ku hayay iyo abaalgudka aakhare lagu siiye ay isu waafaqsan yihiin arrinkaasi wuxuu u yaallaa cid kasta oo xadgudub la timaada xadgudubkiisii cadaab waafaqsan iyo abaalgud waafaqsan unbaa la marin doonaa wakadalika najzi man asrafa oo ilaahay aayadihiisana aan rumaynin cadaabka aakhare ayaana ka adayg badan oo ka daa'imid badan midka adduunyada cidhiirigan adduunka ku haysta kanaa kasii daran culimada qaarkood waxay leeyihiin cadaabka qabriga ku haysta midka kasii dambeeya ka daran wa ficlan midba mid buu ka daran cidhiirigan adduunka ay ku qabaan iyo raaxa la-aanta iyo deganaansho la-aanshaha waxaa ka daran markay adduunka ka tagaan midkay qabriga ugu tegi doonaan kaa qabrigana waxaa kasii daran markay qabriga ka gudbaan oo qiyaamo tagaan midka loo diyaariyey baa kasii daran midba mid buu kasii daraya macnaha sidaas weeyaan rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu yidhi ina cadaaba addunyaa ahwanu min cadaabi alaakhira buu nabi uri salawatu rabbi wasalam waa sida aayaddu kutas cadaabka adduunyo iyo dhibka adduunyada lagugu marinayo ama halaagga la marinayo cadaabka ay adduunka ku marayaan ayaa ka fudud midka aakhara dambeeya wax la isgarab dhigi karo muha wax aada u kala fog wey macnaha marka kaasaa sugaya wey waxaan adduunka la marinayaay markii kaa soo socda la fiiriyo waa walaciib saqiir waa wax iska yar wey macnaha rabbi subxaana wa tacaala kadib waa wuxuu leeyahay miyayna u cadhaanin nimankan inaanu ummado fara badan hortood halaagnay kuwaasoo ay deegaamadoodii socdaan nimankuma niman wax qaadanaya mayaysan ahayn soo uma caddaanin rabbi subxaanahu wa tacaala inuu hortood ummado fara badan halaagay ummadahaasoo weliba deegaamaday degi jireen iyaga ayna ka fogeyn oo maalin kasta ay sii maraan oo soo maraan oo dhex maraan oo aasaartii iyo raadkii ay ka tageen iyo burburkoodii waa kan u muuqa wa inakum latamuruuna calayhim musbixiin wa billayli afalaa tacqiluun habeen iyo maalinba waad sii martaan waa diyaaru thamuud iyo yani nimankii qowmu luut diyaartoodii iyo kulli deris bay la ahaayeenoo markay shaam u socdaan iyo markay yaman u socdaan iyo way sii mari jireen war deegaamadoodiioo burburay baad maalin kasta dhex maraysaane soo arrinkana idiinma caddaaninoo waxaad wax ku qaadataan maaha laakiin meesha waxaan la yaab ayna masaladu u lahayn inna fii dalika la aayaatin liulinnuha caqli fayow ruuxii leh bay arrimahaasi astaan u yihiin oo aayado u yihin oo wax ka faaidaysanaya caqli wax ka celinaya ruuxa oo xumaanta ka reebaya ruuxa leh oo caqliga noocaasa leh baa wax ka faa'idaysanaya amaa ruux caqligiisiiba dhintayba oon jooginba kaasi de waxba u tari maayo ama caqligiisuba jiran yahay su-aashu waxay tahay marka nimankan saa loogu goodinahaya ee dhibkaa samaynaya ee nebiga saa ula dagaalamaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa cadaabka haddaba loogu keeni laaya waa lagalala dhameeyo oo laga takhalluso maxaa loogu kaadinaya jawaabtii baa waxaa la leeyahay alla subxaanau wa tacaala waxaa jirta kelimo hormartay kelimadaas maxay tahay in cadaabkooda la dibdhiga waay waa kelimo rabbi horay uu u qoray iyo madal iyo wakti alla agtiisa ka magacaaban oo cadaabkooda iyo halaagooda loo magacaabay labadaasi haddayna jiri lahayn cadaabkooda hadda iyo halaagoodu hadduuba laazimi lahaa hadduuba dhici lahaa oo ku dhegi lahaa macnaha maxaa loo dibdhigayaa marka waxaa inoo soo baxday qorsho horaa jira jawaabtu waa inta waxaa cadaabka hadda looga dibdhigayaa ma aha inaynan la imaanin wax lagu cadaabo wax lagu baabi'iyo waa la yimaadeen laakiin qorshaha rabbibaa wuxuu ku hormaray wakti loo qabtay bay leeyihiin oo lala sugay kelimo ilaahay oo horay u martay baa jiro ama macnaheed cadaabkooda la dibdhiga ah ama ummado inuusan halaagin ilaa xujada inuu ku ooga mooyaane ummad inaan la baabi'inin in xujada lagu ooga mooyaane waa kelimada ilaahay ka hormartay subxana wa tacala ajashoodii iyo wakhtigoodii oon la gaadhinna waa midda labaad labadaasi haddayna jiri lahayn hadduuba cadaab ku laazimi lahay oo ku imaan lahaa wey macana ee labada arrimood baa loo dibdhigaya daraadood wakadalika sidaasoo kale baanu najsi ku abaalmarinaa man cidda asrafa xadgudbay oo walam yu'min aan rumaynin biaayaati rabbihi rabbigii aayadihiisa aan rumaynin walacadaabu alaakhirati aakhara cadaabkeeda ayaa ashaddu adayg badan oo daraansho badan midka adduunyada oo wa abqaa daa'imid badan yacni joogitaan badan oo daba dheer afalam yahdi miyaynan caddaanin lahum iyaga kam in badan ahlaknaa inaan halaagnay qablahum hortood oo min alquruuni ummada ah yamshuuna ummadahaasoo yamshuuna ay socd yamshuuna xaalay socdaan fii masaakinihim ummadahaas yani guryahoodii iyo deegaamadoodii dhexdooda ay socdaan kuwa socda waa kuwe waa kuwii waktigii nabiga joogay kuwa deegaankooda la dhex socdana waa kuwii iyaga ka horreeyey la halaagay saas waa tafsiir tafsiir kalena waa jira macana ayib oo wuxuu noqonayaa ka labaadi in la yidhaahdo yamshuuna ummadaha la halaagayee hore markii la halaagayay yamshuuna way socdeen fii masaakinihim deegaamadooday dhex socdeen ayagoo iska tamashlaynaya oo iska gadgadoomaya iska ganacsanaya deegaamadoodii degan unbaa hal mar la baabi'iyey saana macnaa waa macnaa tafsiir kalo jiro inna fii dalika arrinka dhexdiisa waxaa ku sugan la'aayaatin calaamado ayaa ku sugan iyo astaamo waaweyn liulinnuhaa caqliyada fayow kuwa u saaxiibka ah ayay aayada ugu sugan yihiin mucjizooyin ee astaamo lagu wax lagu qaato ayaa ku sugan walowlaa kelimatun kelimad haddayna jiri lahayn erey ama weedh haddayna jiri lahayn taasoo sabaqad hormartay kelimada bimacna alkalaam baa laga wada haddayna jiri lahayn taasoo sabaqad hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay oo ah in aan ummadaha la halaagin ilaa xujada lagu oogo oo wax loo caddayo ama ma ahe qoladan cadaabkooda in la dibdhigo kelimada saa ku saabsan ee alla horay u qorsheeyey haddayna jiri lahayn wa ajalun iyo madal iyo wakti la qabtay hadduusan jiri lahayn kaasoo musaman la magacaabay oo alla agtii ka magacaaban waktigii la cadaabi lahaa muddada loo qabtay iyaduna haddayna jiri lahayn labadaasi haddayna jiri lahayn hee la kaana wuxuu ahaan lahaa cadaabkoodu lisaaman mid laazima ayuu noqon lahaa hadduu ku dhegi lahaayoo iman lahaa way macnaha maxaa dibdhigaya waktigoodii oon la gaadhin iyo rabbi kelimo ka hormartay oo horay u dhacday macnaha saas macnaa kelimo rabbiyo horay loo qoray labadaasaa macnaa wax way dibdhigayo fasbir cala ma yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha markuu hadduu arrinku saas yahay cadaabkooda lama mooge waqti unbaa lala sugayaaye fasbir sabir baa lay nabiga sal lay slam fasbir sabir calaa maa shay korkii ku sabir yaquuluuna ay leeyihiin wasabbix nazah rabbiga u tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa adoo wata oo ku daraya qabla tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ka hor wa qabla guruubihaa iyo dhicitaankeeda ka hor wa min aanaa'i alleyli habeenka saacadihiisa qaarkiina alla nasah oo u tasbiixso wa min aanaa'i alleyli habeenka saacadihiisa qaarkood fasabbix alla nasah oo ceeb ka foge iyo dhimanaansho wa atraafa annahaari maalinta cidfaheeda yacni cidfaha fiidaha maalinta yani taana alla nazah subxaana wa tacala wa atraafa annahaari maalinta fiidaheeda iyo cidfaheedana alla nazah lacallaka waxaad mudan tahay tardaa inaad raalli noqote walaa tamuddanna ha taagin caynayka labadaada indhood ha u taagin ilaa maa shay xaggiisa ha u taagin mattacnaa aan ugu raaxaynay bihi isaga aswaajan qaybo oo minhum gaalada ka mid a qaybo gaalada ka mida waxoogaagan ugu raaxaynay indhaha ha u taagin zahrata alxayaati nolosha ubaxeeda xaal ay tahay addunyaa ee liidata noloshan liidata quruxdeedii xaal ay tahay maxaana u siinan ugu raaxaynay linaftinahum si aan u imtixaano iyaga fiihi shaygaa dhexdiisaan ugu raaxaynay si aan ugu imtixaano wa risqu rabbika rabbigaa risqigiisa ayaa khayrun khayr badan oo wa abqaa joogid badan oo daa'imid badan wamur amar ahlaka reerkaaga bisalaati salaada amar wastabir sabir calayhaa salaada dusheedana ku sabir laa nas'aluka ku weydiisan mayno risqan wax arsaaq ah naxnu annaga ayaa narsuquka ku irsaaqayna waalcaaqibatu cidhibta dambe ee wanaagsanna litaqwaa cabsiday u sugnaatay alla ka cabsiga ayaa iskale yani dadka alla ka cabsada ayaa iskale wey maana ayib nabiga sal ly waslam ayaa marka lala hadlaya waxaa laleeyahay sabir baa laleeyahy marka maadaama cadaabkooda iyo halaagoodu wakti leeyahay waxba ha ku degdegin adiga waxa lagu leeyahay iska dulqaado fasbir calaa maa yaquuluun isla markaa adkaysi kaga gudub adkaysi kaga gudubo ha u dabcin hana u aabayeelin dacaayadan iyo aflagaadadan iyo dhibkii af iyo adin ay kaa dhibayaan adiga waxba ha ka soo qaadin iska sabir hadalkooda isaga dulqaado isla markaa waxaad kaashataa rabbi dikrigiisa subxana wa tacala saas xaaladda cidhiiriga markaad ku jirtoo kale waxaa la kaashadaa oo garab laga dhigtaa ilahay dikrigiisa subxana wa tacala sidaas daraaddeed baa nabigeena waxaa ilaahay subxana wa tacaala ku irshaadinaya oo la leeyahay waktiyo ka mida yani maalinta iyo habeenka xuska ilaahay subxaana wa tacaala badi khaasatan tasbiixda iyo xamdiga subxaana allahi wabixamdihi yani alla nazah oo ceeb oo dhan ka huf adiga oo mahadinaya qoraxdu intaysan soo bixin iyo qoraxda dhicitaankeeda wax yar ka hor qoraxda dhicitaankeeda ka hor iyo soo bixitaankeeda ka hor qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha labadaa xilli habeenka saacadihiisa qaar ka midana alla u tasbiixso maalinta cidfaheeda cidfaha maalintu waa saddex baa la yidhahda waa midda midka dambe iyo midkay ka soo bilaabato iyo midka dhexda ah waa xilliga duhurka saacaddu kala wareegaysa waa cidhif qoraxdu markay dhacaysana waa cidhif markay soo baxaysana waa cidhifka saddexaad wey markaas cidhifyadaa maalinta alla xus subxaana wa tacaala oo u tasbiixsa baa leeyahy maxaad helaysaa haddaad arrimaa arrintaas samayso sabirkaa iyo tasbiixdaa iyo xamdigaa haddaad samayso lacallaka tardaa si aad u raalli noqoto oo macnaha waxaa laga wadaa waxaa lagu siinayaa oo ilaahay ku siinaya wax ku qanciya ood raalli ku noqoto walasawfa yuctiika rabbuka fatardaa ilaahay baa ku siin doona markaasaad qanci doontaa oo raalli ku noqon doontaa wuxuu ilahay ku siiya subxana wa tacala saas wey macnaha ayib rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa ka sugan oo uu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala dadka ahlu jannaha buu u yeedhi doonaa markaasaa wuxuu leeyahay yaa ahla aljanna war reer jannow dadkii jannada galayow ma idiin siyaadiyaa markaasaa waxaa dhanaya oo rabbiyow maxaad noo siyaadin maxaaba noo laaban waqad actaytanaa maa lam tucti axadan min khalqik waxa aadan siinin axad khalqigaaga ka mid a adoonna siiyey maxaaba noo laabanba markaasaa rabbi wuxuu leey subxana wa tacala wax ka fadli badan oo ka fiican ma idin siiyaa markaasay leeyiin oo maxaa ka fadli badan rabbiyow rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ridahayga ayaan dushiina ku dejiyey weligeyna idiin cadhoon maayo tardaa ilahay subxana wa tacala baa raalli ka noqonaya iyaguna raalli bay noqonayaanoo wax qanciya ayuu ilahay siinaya subxana wa tacala saas wey macanaha ayib kadib baa nabiga waxaa lagu yuri sal ly slam walaa tamudanna caynayka dikrigaa ilaahay iyo xuskiisa iyo khayrkaa aakharo haddaad haysato waxba indhaha ha u taagin gaalada qaar ka mida ama noocyo ka mida waxa loogu raaxeeyey oo quruxda adduunyada ah quruxda adduunyada ee gaalada qaarkood la siiyey waxba indhaha ha un taagin ha u hanqal taagin baa laleeyahay waxa ilaahay ku siiyey baa ka qiimo badan oo ah inuu ilaahay waxyi iyo diin iyo iimaan ku siiyey risaalo ilahay ku siiyey subxana wa tacala saas man waa kaan soo marnay walaqad aataynaaka sabcan min almathani waalqur'aan alcadiim laa tamudanna caynayka ilaa maa matacna bihi aswaaja soomay saas yacni waxaanu ugu raaxaynay qur-aan baa ilaahay ku siiyey faataxadaa lagu siiyey haddii ilaahay diin iyo daaca ku siiyo qur-aanka iyo waxyigaa kugu soo dejiyey oo waxoodan ay quruxda adduunyada iyo dhaldhalaanka adduunyada ee gaaladu haysata maxaad ku falaysaa soo wax kaaga filan ilahay kuma siinin subxana wa tacala saas macana yacni waxaa la tilmaamayaa marba hadduu ilaahay diin ku siiyo akhlaaq ku siiyo iimaan ku siiyo cilmiga sharcigaa ku siiyo jidkii aakhare inaad qaaddo allah hadduu ku siiyo waxba adduunya kaalama maqna saas man laakiin kaa haddaad ka qaddo waxba adduunya kuu tari mayso haddaabad kaa ilaahay ku siiyo wax weyn kaama maqnee waxoogaaga ka ag muuqmuuqda gaalada ha u hanqaltaagin baa laleeyahy nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh oo maxaa loo siiyey baa su-aal ah waxaa loo siiyey linaftinahum fii in lagu imtixaano maaha in la jecel yahay maaha in raalli laga yahay maaha in sidaas lagu rabo ee waa inaan ku imtixaanaan usiinay bu rabbilahi subxana wa tacaala rabbigaa risqigiisa ayaa ka khayr badan waxay haystaan risqiga rabbi kuu diyaariyey ayaa ka khayr badan kana joogid badan oo dee risqi aakhara yaalla iyo waxoogaagan adduunyada lagu kadeedan yahay meesha yaalyaalan dhaldhalaalahay ma isku midba maya kala khayr badan ta labaadna waa abqaa oo risqiga ilaahay agtiisa yaallaa ka joogid badan oo ka cimri dheer maxaa yeelay kani waaba tegayaaba waa maalmo ama adaa sagootinoo ka tegay ama iyadaa ku sagootinaysa amaa ka ilaahay agtiisa le isagu waa daa'imaya macna saas wey macnaa kadib baa rasuulka sal alay slam amar la siiye waxaa la yidhi ehelkaaga amar salaada ehelkaaga dadka kula xidhiidha ee gurigaaga jooga ee sida goonidaa kugu xidhan salaada amar baa le nabiga sal lay slam adiga keligaa inaad tukata maaha macna adiga keligaa uun inaad salaadii ku dadaasho ehelkaagana ayna salaad tukanin maya ehelkaaga far oo amar ha tukadayni salaada kula dadaal u kici saasaa la doonaya sida aad macnaha waxa weeyaan haddii yani adduunyada iyo masaalixdooda danahooda adduunyada aad kula dadaalayso sidaa si ka badan baa la doonaya inaad diintooda uga dadaasho saas wey mana waa kaan soo marnay nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam allah inuu ku ammaanay subxana wa tacala wa kaana ya'muru ahlahu bisalaa ehelkiisuu salaada fari jiray rabbina subxana wa tacala waa ka muuminiinta amray yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaas walxijaara war ehelkiina naar ka ilaaliya oo ka badbaadiya seed uga badbaadinaysaa waa inaad diinta ilahi subxana wa tacala aad ku hagaajisaan oo aad kula dadaashaan oad ku hagtaan baa la doonaya ma aha inuu guriga yani haweentuna dhinac u jeedo ilmuhuna dhinac u jeedo odayguna masaajidkiisa waa aado waa khalad odaygu adaa guriga oday ka eh guriga horta haba laga wada tukado oo khaasatan cidda xidhiirka kule leh haddayna tukanayn de maxama idinka dhaxayn karaba dadkaaga salaada amar baa nabiga salawatu rabbi wasalam aleyh ehelkaaga salaada amar kuna sabir salaada dusheeda oo naftu way neceb tahay oo way ka carari ku sabirsii ku qasab waa inaad xamisho ku sabi ku sabir balena salaada dusheeda risqi kuma weydiinayno annagaa ku irsaaqayna baa la leeyahy macnaheeda waxaa la diidan yahay risqi arsaaqda annagaa bixinayna inaad tidhaahdo risqi baan raadinayaa naftayda u raadinaya ama reerkii iyo carruurtii u raadinayaa saas daraaddeed salaaddii waan ka mashquulayaa maya waxaa la rabaa risiqa raadso waa quran yahayoo kolley ilaahay baa ku siin eh laakiin midda inaad si gooniya ugu dadaasho loo baahan yahay waa inaad salaada salaada ehelkaagiiyo adiguba inaad ku dadaashaan markii xilliga salaada la gaadho oo salaaddii ay waajibto risqi baan raadinahayay lagama ogola xafiiskiibaa furnaa lama ogola dukaankiibaa furnaa lama ogola maqaayadiibaa furnayd lama ogola risqi baan raadinayo dee reerkii baaban biil haysaninba sheekhow see baan hadda masaajidka salaadiisa ugu tukadaa maya naxnu narsuquka wa risqigaasoo ilaahay ma qorin rabbi wuxuu leeyahay risqi anaa qoray oo qorsheeye salaad risqi ha uga tegi salaad risqi risqi baan raadinaya ha uga tegin iswaafaji hadday iswaafaqi karaan hadday isqabtaanna salaaddu ha ka horrayso saas wey maana maxaa yeele waxani waa qoranya dukaan aad soo xidhay intii masaajidka salaada la tukanayo tobankii daqiiqo ama labaatankii daqiiqo ama maqaayad aad soo xidhay yacni waxa weeyaa wax kugu dhaafahayo oo khayra ma jiro wax waa qoranya wixii ku aad heli lahayd waa lagula sugaya soo saas ma waa lagula soo noqodkaagaa lala sugaaya ruuxii kuu imaan lahaa ee calalka kaa gadan lahaa salaada inta lagu jiro hadduuba ilaahay qorsheeyey markaad ka baxda kadib buu kuu imaan oo kaa iibsanaya haddaan la qadarinna kuwa imaan maayo haddaad boqol goor salaada waqtigeeda furto waxni waa wax qorshaysane risqiga anaa ku siinahaye adigu salaada ku dadaal oo ku sabir buu rabbi subxana wa tacala saasaa rabbi subxana wa tacala na leeyahy risqiga rabbi agtiisa yaalana ka khayr badan kan aad ku dadaalaysaan ee diinta aad uga tegaysaan isagaana ka joogto badan marka kii joogtada ah ee daa'imka ahaa ee khayr badnaa intaad dayacdaan ha yeelina caaqibada iyo cidhibta wanaagsanee dambana waxaa iskale adduuniya aakharaba taqwada dadka ilahay ka cabsada subxana wa tacala ee wuxuu ilaahay ka reebayna iska ilaaliya waajibaadkoodana guta dadkaasaa cidhibta wanaagsan iskale oo adduunkana inay liibaanaan inay guulaystaana aakharana janno ilahay inay galaan subxana wa tacala fasbir sabir baa lay nabiga sal lay waslam calaa maa yaquuluuna waxa ay leeyihiin korkiisa ku sabir wasabbix tasbiixso bixamdi yani nasah oo rabbigaa subxaana wa tacaala ceeb ka huf ceeb ma lehe bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa adoo wada oo ku daraya mutalabisan bixamdi rabbika qabla tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ka hor wa qabla guruubiha iyo dhicitaankeeda ka hor waa labada nebigu sal lay waslam si gooniya inoola dardaarmay oo xadiis saxiixa nebiga ka sugan sal lay waslam wuxuu yidhi fain istatactum anlaa tuglabuu cala salaatin qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha fafcaluu buu nabi sal lay slam aw kama qaal yani aakhare rabbigiin waad arki doontaane haddii salaad qoraxda soo bixitaankeeda ka hor salaada ka horraysa intay soo bixi iyo qoraxda dhicitaankeeda ka hor salaada la tukado labadaa salaadood haddii aad heli kartaan inaan laydinka riixin oon la idinka adkaanin oon la idinka raynin samayntooda sameeya buu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa salaada casarka iyo iyo salaada subax waay bal saxiix muslimka waxaa ku soo arooray qoraxdu intaysan soo bixin ruuxii tukada salaadii subax markay dhacayso ka horna tukada oo salaadii casar ah naarta geli maayo buu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh naar geli maayo marka waa laba salaadood oo muhim aayadan waxaa laga culimada qaarkood ay yidhahdaan waxay kutusaysaa xilliyadii salaadaha oo matalan qabla duluuci shamsi waa salaadii subax bay leeyihin wa qabla guruubihaana waa salaadii casarka iyo salaadii iyo salaadii duhur ama salaada duhur dib baa la gelin karaa wa min aanaa'i leylina waxaa soo fasabbix tasbiixso oo rabbigaa nazah salaada habeenkii la tukado iyo ilan tasbiixda hadda waxaa laga wadaa cibaado guud baa laga wadaa subxaan allahida afka keliya lagama wado way gelaysaa laakiin waa ka guda wenya wa adraafa nahaari maalinta cidhifteeda cidhfaheeda oo fiidaheeda laga wado taana alla u tasbiixso lacallaka tardaa si aad u raalli noqoto wax aad raalli ku noqotood ku qancdo alla kuu siiya subxaana wa tacaala walaa tamudanna ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maa shay xaggii ha u taagin matacna aan raaxaynay bihi isaga aswaajan qaybo ama noocyo aan ugu raaxaynay oo minhum gaalada ka mid noocyo ama qaybo gaalada ka mid aan ugu raaxaynay kulli looguma wada raaxaynin zahrata alxayaati nolosha quruxdeedii xaal ay tahay addunyaa ee liidatay waxaan aan siinay inay haystaan adigana ha u hanqaltaagin lagu leeyahy waa noloshan adduunyada liidata quruxdeedii wey waa ubaxeedii ubax wey zahrada ubaxda qurux baana laga wadaa hadda waad sag iska garanaysaayo ubaxa quruxdiisu waa uun maalmo soo maa ubaxu quruxdiisu yuu sii jiraa soo ma dharo markiiba uu isku dhagaya sooma waa ingegay saas ayib waa wax saas linaftinahum si aan u imtixaano daraaddeed baanu ugu raaxaynay fiihi kaa aan siinayn ugu raaxaynay dhexdiisa si aan ugu imtixaano oo ay u kala baxaan wa risqu rabbika rabbigaa risqigiisa ayaana khayrun khayr badan oo wa abqaa joogid badan daa'imid badan way macnaha daba dheer wamur ahlaka nasiixadu marka waxay ku dhacday ninka ilaahi subxana wa tacala intuu diin siiyey adduunye ka doortay waxaa aada ceeb u ah nin ilahay intuu culimo ka dhigay diin baray diintii intuu ka dhex baxay waxaan diin ahayn shaqo ka dhigtay saas mana diintii buu ka tegey sheekh buu ahaa dadkuu diinta beri jiray masaajidii cibaadadaa lagu yaqaanay ganacsi buu baxay soo maart waa idaaro ganacsin buu kala wadaa bas diintii iyo dacwadii iyo khayrkii kama warhaya waa shay xun buu shay wanaagsi ku bedashay sooma waxaa la mid a ninka ilaahay intuu diin siiyey oo diin baray muhimadii iyo wadiifadii iyo shaqadii rususha meeshuu qaban lahaayee shaqo la qabto ugu qiimo badnaa siyaasad iyo looltankeeda iyo kursi raadse iyo wax noocaasoo kalea shaqo ka dhigtay oo mooday inay liidato shaqadii ilaahay u dhiibay oo ahayd culimonimada iyo dadka in diin la baro intuu hoos u fiiriyey isyidhi malaha waxa weeyaan inaad kursi raadsataaba kuu dhaantaba markaasuu wuxuu galay tabaceedii buu galay ama kaaba wadaadkii macnaha waxa weeyaan shalayto masaajidka fadhiyay maanta waa kaaba looltan buu ku jira oo maxaa kaa dhici lahaa siyaasaduu ku jira hadday siyaasi sharciya ahaan lahayd siyaasi sharciya hadday ahaan lahayd oo masaalixda ummadda uu ka shaqaynay isagaa hunguri doonay waxta wey isagaa wax isla rabaa waa nasiib xumo weyn waay wixii ilaahay ku siiye wanaagee ugu fiicnaa haddaad ku qanci weyday shaqadii ilaahay ku siiye ugu qiimo badnay shaqo la qabtana aad ka tillaabsaday ku deeqi weyd oo indhahaaga buuxin weyday oo waxaan qiimo lahayn aada raadsatay walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacna bihi aswaajan minhum waay war waxaan qiimo lahayn kanaa qiimo lehe kan ku faraaday oo kan siyaadso saasaa la doonaya macnaha ayib wamur amar ahlaka ehelkaaga amar bisalaati salaadii amar wastabir ku sabir calayha salaada dusheeda laa nas'aluka ku weydiisan mayno risqan ku weydiin mayno risqan arsaaq ku weydiin mayno arsaaq ku weydiin mayno adig iyo ehelkaaga doona taa annagaa bixinayna wy macnaa naxnu annaga ayaa narsuquka u irsaaqayn waxay la mid tahay wamaa khalaqtu ljina waalinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yutcimuun cibaadaa laydiin abuurtay risqigiina ilahi baa qorsheeyay subxana wa tacala kan ilahay baa meel dhigay waana idin soo gaadhaya macna ayib waalcaaqibatu cidhibta dambe ee wanaagsanna litaqwa alla kacabsigaa iskale cidda ku tilmaaman alla kacabsiga baa mar walba cidhibta dambe ee wanaagsan iskale guusha dambe isagaa iskale wa qaaluu lawlaa ya'tiina biaayatin min rabbihi wa qaaluu waxay yidhahdeen lawlaa ya'tiina muu noola yimaado muxamed biaayatin aayad muu noola yimaado aayaddaasu min rabbii xagga rabbigii ka ahaata xagga rabbigii muu aayad nooga keeno awalam ta'tihim miyaysan u imaanin bayinatu maa shay markhaatigii fi suxufi waraaqihii ku yaalay aluulaa ee horraysa walow anna anagu ahlaknaahum haddaanu halaagi lahayn bicadaabin cadaab haddaan ku halaagi lahayn min qablihi qur-aanka hortii laqaaluu waxay dhihi lahaayeen rabbanaa rabbiganow lawlaa arsalta maad dirtid ilaynaa annagana rasuulan maad noo soo dirtid oo fa nattabica marka aan raacno aayaatika aayadahaga aanu raacno min qabli an nadilla intaanaan dulloobin oo wanakhsaa aanan hoogin qul waxa dhada nebiow kullun mid kastaay mutarabisun midkii sugaya wey waa koranaya ee fatarabasuu korta fasataclamuuna waad ogaan doontaan man waa kuma asxaabu siraadi jidka asxaabtii jidkii assawiyi ee toosnaa jidkaa dadkiisu yayihiin waad ogaan doontaan waman cid waman yaa weeye ihtadaa waman ciddebaa ihtadaa hanuuntay taana waad ogaan doontaane idinkuna suga anaguna waan sugaynaa saa ku dhawaanay nabiga salawatu rabbi wasalam caleyh aayadda hore wa qaaluu lawlaa ya'tiina biaayati min rabbihi waa warkoodii un yani waxa weeyaan wax ay ku marmarsoodaan unbay mar walba raadiyaan wixii waan diidnay oo qayaxan bini aadamku inta badan yani waa ka warwareega laakiin muxuu raadiyaa hal diidanigeedii ku rigata ma weyde yani marmars waxyaalo kale ku marmarsooduu raadiyaa waxay leeyihiin maxamed mu aayadna qancisa noo keeno rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi oo se uma imaanin waraaqihii hore waa kuwe waa kutubtii hore tawreed iyo injiil iyo zabuur wixii ku qornaa markhaatigiisii ayaa u yimid iyaga oo markhaatigu waa kee waa qur-aanka nebi maxamed la yimid salawatu rabbi waslamu caleyh qur-aankani markhaatiga u ah wixii kutubtii hore ku qornaa soo aayad uguma filla oo mucjiso qancisa ma noqon karto maxay kale mucjisada kale u baahan yihin maxay awalam yakfihim anna anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim oo kale war nimankaasoo kuma filla inaanu kitaab la akhrinayo kugu soo dejinnay intaasi soo aayad iyo calaamaday ku qancaan uguma filla maxay tahay aayadda kale raadinaya saas macnaa la mid yani waa ka rasuulkeenu leeyahy sal alay wasalam macnaha nebi walba wax waxaa la siiyey mucjizo dadku ay ku raacaan oo lagu qanco anigase waxay ahayd buu nabigu uri sal lay waslam aayadda ilaahay isiiyey mucjizadu isiiyey waxyigaa la akrinaya wey waxaan rajaynayaa maalinta qiyaamada inaan noqdo nebiga ugu dad badan inaan noqdaan rajaynaya bu nabig sal lay waslam marka mucjizada ugu weyne nebi maxamed la siiyey waa qur-aankan mucjizooyin kaloo badan waa la siiyey tani soo kuma filla baa lali marka markay leeyihiin muu aayad noola yimaado wiilkii shalay dhexdooda ku koray ay yaqaaneen meel ayaga ka baxsan aan tegin meel aan wax ka soo baranin qur-aankan ay la imaan la' yihiin odayaashoodii iyo bulaqadoodii iyo gabayaashoodii iyo wixii aftahana oo dhan hadduu qur-aankan la yimi soo kuma filla mucjisada kale doonayaan maxay tahay macana saasaa laleeyahy rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala marka haddaan halaagi lahayn intaan nebiga loo soo dirin ka hor ama qur-aankan ka hor haddii la halaagi lahay oo la baabi'in lahaa waxay dhihi lahaayeen oy ku marmarsoon lahaayeen rabbi oo maxaad noogu soo diri weyda rasuul oo markaa aan raacno aayadahaagana aan rumayno intaanaan dulloobin oo aanan hoogin bini aadamku waa saas haddii alla subxaana wa tacaala iyagoo wax loo cadaynin oo kitaab loo soo dejinin oo rasuul loo soo diro uusan u imaanin cagta la mari lahay oo la halaagi lahay berrito waxay ku marmarsoon lahaayeen rabbi waa nalaga gardaranya gardaraad nagu halaagtay oo maxaa dhacay hade haddaad rasuul noo soo diri lahayd waanu raaci lahayn oo waanu rumayn lahayn hoogan iyo halaagana qabsadayna waan ka badbaadi lahayn warkaasay dhihi lahaayeen oy ku marmarsoon lahayd cudurdaarkaa beentaabay la imaan lahayn laakiin mar haddii rasuulkii u yimid kitaabkiina loo soo diray maanta waxay ku cudurdaartaan miyaa jira haddaad rasuul noo soo diri lahayd waan rumayn lahay warkaasi meesha waa ka baxay saas way maana waxaa tidhahdaa baa li nabiga sal alay wasalam suga kullun mutarabisun mid walba waa sugaya waa koranaya idinka iyo annaga bal aynu isla sugno annaguna waxaanu sugaynaa bal waxa idinku dhaca annaguna idinkuna sugo waxaanu marno suga marka mid kasta waa koranaya fatarabasu waxaad ogaan doontaan jidka toosan dadka haya inaad idinka tihiin iyo inaan annagunaha kuwa hanuunsan inaad idinka tihiin iyo inaan annagunaha oo mashaki baa kaga jira nabiga sal lay slam markii saa dhalaleeya mashaki baa ku jira inay iyaguna luunsan yihiin nebiga iyo dadka la socdana ay hanuunsan yihiin oo jidkii saxda hayaan shaki kuma jiro laakiin iihaan baa la yidhahdaa iihaan baa la yidhahda iyagaa waxaa laga dhigayaa waxoogaa inay waxaystaan oo kalea laga dhigayaayo yani waxa weye si ay u sii lumaan war ninkii fiiri ninkii waa yani isbidahayay wuxuuba ka shakisan yahay inuu isagu saxsan yahay inaynagu saxsannahay saas daraaddeed inay sii fogaadaan ayaa macnaha waxa weye hadalka loo dhigayaa rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala wa qaaluu waxay yidhahdeen lawlaa ya'tiina muu noola yimaado biaayatin mucjize muu noola yimaado min rabbii xagga rabbigii muu noogala yimaado awalam ta'tihim miyaysan u imaanin jawaabtii wey codsigaa jawaabtiisa waa awalam ta'tihim miyaynan u imaanin bayinatu maa shay cadayntii iyo markhaatigii fi suxufi waraaqihii ku dhex sugnaa aluulaa ee horraysay towreed iyo injiil iyo zabuur waraaqihii ay ku qornaayeen wixii ku dhex yaalay markhaatigiisii iyo cadayntiisii soo uma imaan oo qur-aanka ah soo isagu aayad uguma filan wey macna walow annaa anagu ahlaknaahum haddaanu halaagi lahayn bicadaabin cadaab haddaan ku halaagi lahayn cadaabkaas min qablihi hortii nebiga hortii ama kitaabka hortii laqaaluu waxay dhihi lahaayeen rabbanaa rabbiga now lawlaa arsalta maa dirtid ilaynaa annaga maad noo soo dirtid rasuulan rasuul maxaad noogu soo dirwey oo fa natabica aanu raacno aayaadtika aayadahaaga aanu raacno min qabli an nadilla intaanaan dulloobin oo wanakhzaa aanaan hoogin intaan dulligan iyo hoogan iyo sidacani uusan nagu dhicin aayadahaagoonu raacni maxaad rasuul iyo kitaab noogu soo dejin weyday saasay dhihi lahaayeen haddii la halaagi lahaa iyagoon rasuul loo dirin laakiin warkaasi waa dhammaaday kitaabkii rasuulka hadday u tageen qul waxaad dhahda nebiyo kullun mid kastaay mutarabisun midkii sugayo idinkuna waad sugaysaan annaguna waa idinka waa ka war dhowrayna arrinta fatarabasuu suga fasataclamuuna waad ogaan doontaan man cidda asxaabu siraadi jidka asxaabtiisa jidkii asawiyi ee toosnaa waman cidda ihtadaa hanuuntay cidda hanuunsan yay tahay jidka toosan yaa haya waynu kala ogaan doontaane suga ka war dhowra annaguna waa ka war dhowrayna see lagu ogaanayaa waxaa lagu ogaanayaa adduunka in laga guulaysto waa sabab waa si lagu ogaan karo aakharana xaqiiqadii markay arkaan oo iyaguna naar loo kaxeeyo nebigiiyo intii raacsaneenna janno loo kaxeeyo ayagana waa mid lagu ogaan wey macana marka way kala cadaan doontaa ee idinkuna suga annaguna waa sugaynaa wey macana suurat lambiya suurat lambiya iyadana waa suura makiya suuraddii hore macnaha waxa weye mawduuc mawaadicdii ka hadlaysay unbay ka hadlaysa allah subxaana wa tacala wuxu uhi iqtaraba linnaasi xisaabuhum wam dikrigaasoo muxdathin lasoo darisiiyey dejintiisa ilaa hadduu u yimaado istamacuuhu dikrigii way dhagaysanayaan walxaal hum iyagu yalcabuuna ay ciyaarayaan laahiyatan xaalo ay tahay bay dhagaysanayaan quluubu laahiyatan kuwa ay yani waxa weya shuqlan tahay kuwa ay daahsan tahay ama ay shuqlan tahay quluubuhum qalbiyadoodu xaalo ayihiin kuwa ay shuqlan tahay wax kale ku mashquulsanta wa asaruu waxay siraysteen annajwa faqi bay siraysteen aladiina kuwiibaa siraystay dalamuu dulmiga sameeyey qaa'iliina xaalo ay yidhaahdeen bay siraysteen maxay markay faqeen ay siraysteen oo qarsadeen waxay yidhaahdeen hal haadaa kani ma yahay ilaa basharun bashar may wax kale ma yahay bashar oo milukum idinkoo kale ah hadduu saa yahay oo bashar idinkoo kale a yahay wuxuu wato waa sixire afata'tuuna ma waxaad u tegaysaan marka asixra ma sixir baad u tegaysaan walxaal antum idinku tubsiruuna aad arkaysaan inuu sixir yahay suuratlambiyaa mawduucaadkii waaweynaa ee asaasiga ahaa sida tawxiidka mabdi'ii bacsiga mabdi'ii risaalada masaa-ishaasaa ugu waaweyn oo cilaajinaysaa waxayna soo qaadi doontaa lagaga hadli doonaa ambiyo dhowr ah qisooyinkoodiiyo si gaaggaaban looga hadli doono ayaa macnaha iyadana ay suuraddu soo qaadi doontaa waxaa lagu bilaabay qiyaamadii dadka waxaa u dhowaaday buu rabbi subxana wa tacala xisaabtoodii xisaabtii lala xisaabtami lahaa la xisaabin lahaa way dhowdahay wax fog maaha leanna shay kastoo imaan doonaayo waa dhow yahay maalinba maalinta ka dambaysana waan usii dhawaanaynaa shalayta maantaan uga dhowna waan usii dhawaanaynaa ayib markaa xisaabtoodii ay soo dhowaatay waaba moog yihiinba maba ka war hayaanba waxyaalo kale ku mashquulsan yihin waana sii jeedaan ruuxu markuu moog yahay oo shayguba qalbigiisa ka maqan yahay haddana uu ka sii jeedo rajo badan ma laha xisaabtii inay u diyaargaroobaan ku talagalaan u tabaabushaystaan waa ka sii jeedaan waana moog yihiinoo qalbigoodoo dhanba waaba ka maqan tahayoo wax kalay ku dahsan yihiin saas bini aadamkii waa saas xisaabtii waatanoo ama berri baad dhiman ama saadan baad dhiman waana lagula xisaabtamayo waxaanaad samaynayso oo dhan xisaabi xil male baa ka dambaysa xisaab baa ka dambaysa kulli ficilkaaga iyo qowlkaaga iyo ictiqaadkaaga iyo kulli waa lagala xisaabi dooni doona xisaabtiina way dhowdahay adiguna waad ismoog tahay oo adduunyo iyo wareerkeedaad ku dhex mashquulsan tahay haddana waad sii jeedaayoo diyaargaroobo kaama muuqdo intaa markii rabbi noo sheegay subxaana wa tacaala wadciga dadka leenooga warramay ayaa rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu ka warramay nimankani waxyaalaha ay diidaan inay ka mid tahay risaalada ilaahay xaggiisa in rasuul laga soo diray oo kutub ay dadka u keeneen oo dhaqankay ku dhaqmi lahaayeen loo keenay taasay bay diidan yihiin ma bini aadan baa bini aadayaa noqon karay leeyihi rabbi wuxuu ilahi subxaana wa tacaala yani uma yimaado dikri waxyi uma yimaado rabbi xaggiisa ka yimi oo soo degitaankiisu cusub yahay muxdadka waxaa laga wadaa ay muxdathun inzaaluhu waay soo degidda la soo dejiyiibaa yaa cusub oo haddee nebi maxamed ilaahay markuu rasuulka ka dhigay buu soo degidda qur-aanku bilowdayoo waa cusub yahay amaa qur-aan ahaan waa hadal ilaahay oo azali aw hadal ilaahay oo ilahay sifaadkiisu ka mid yahay makhluuqna maaha laakiin waxa cusubee la tilmaamayo waa soo degidda uu nabiga soo gaadhay salawatu rabbi waslamu caleyh muxdathun oo macnaha waxa weye lasoo darisiiyey oo lasoo cusboonaysiiyey yacni soo dejintiisa way haddii dikri noocaasi uu u yimaado way dhegaysanayaan ayagoo ciyaaraya ayagoo dheelahaya ma aha si jitiye iyo dadaal ku jiro uma dhegaysanayaan ayagoo dheeldheelahaya oo ciyaaraya ayay dhegaysanayaan taasi waa jirkoodii jirkooda waa ciyaaraya qalbigooduna waaba maqan yahayoo laahiyatun quluubuhum laahiyatan quluubuhum quluubtooduna waa daahsan tahay oo way shuqlantahay waxyaalo kale ku shuqlantahay hadday dhegaysanayaan xataa waxay dhegaysanayaan qalbigooda sii jeeda waxyaalo kale ku maqan saas way macana waxay siraysteen buu rabbi subxaana wa tacaala nimankaasi oy qarsadeen faq kuwa dulmiga sameeyey weeye kuwa faqa qarsaday oo hadal hoose iskula faqay muxuu aha hadalkay ku faqeen waxay yidhaahdeen kani bashar mooye wax kale midi hal haadaa ilaa basharun milukum soo bashar idinkoo kalea un maaha maxamedkan rasuul baan hay ku haya soo bini aadam idinkoo kale maaha bashar soo maa basharun yahduunana w ma bini aadam baa markana hanuuninahay bini aadan saa ilahay usoo dirsaday saasay leeyihin nimanka nimankani bini aadamkiibayba u ogoleynba inuu ilahay dirsan karo waxay leeyihiin haddii ilaahay cid soo dirayo muu malag noqdo malag muu noqdo masaladaasa macnaha yani aada looga lagala hadlaayo in laga qanciyo laysku daya war bini aadam ilahay hadda kahorna waa soo dirsan jiray nebi maxamedna bini aadamkii lasoo dirsan jiray buu ka mid yahay basharna ilaahay waa ku karaameeyaa risaalada idinkuna bashar baatiinoo cidaad isfahmi kartaan baa laydiin soo diri hadday malaa'ig dhulka joogi lahayd oy deganaan lahaydna malag baa loo soo diri lahaa rasuul maxaa naloogu soo diray bashar ah yleey bashar idinkoo kale muxuu idinla dheeryahay bay leey maxamed muxuu idinla dheeryay mar hadduusa waxba idinla dheereen oo bashar oo kale yahay hadda wuxuu wataay waa un sixir ma sixir aad arkaysaan oo muuqla aad u tegaysaan marka ha u tegina bilel macna iqtaraba waxaa dhawaaday lidnaasi dadka waxaa u dhawaaday xisaabahum xisaabtoodii baa u dhawaatay walxaal hum iyagu fii kaflatin moogid ay ku dhex sugan yihin ay arrinta dhanba moogyihiin mucriduuna ay yihiin kuwa yani waxway sii jeeda sii jeedaoo kaba sii jeedaba ilahay aayaadkiisa iyo diyaargarowgii wax dhama ka sii jeeda maa ya'tiihim uma yimaado min dikrin dikri uma yimaado min rabbihim xagga rabbigooda dikri ugama yimaada iyo waxyi dikrigaasoo muxdathin la soo darisiiyey soo dejintiisa soo dejintiisu ay cusub tahay ilaa hadduu u yimaado istamacuuhu way dhagaystaan walxaal hum iyagu yalcabuuna ay ciyaarayaan iyagoo dheelahayay dhagaystaan ma la rabo haddaad ilahay waxyigiisa dhagaysanayo jiddiyaa la rabaa inaad waxyaabaha kale oo dhan qalbigaagana ka saartood isaga ku jeediso jirkaagana aad waxyaabaha kale uu ku mashquulsan yahay uu ku dheelaya daysaa la doonaya laakiin dhaqanka gaaladaa lagu yaqaanaa inay dhagaystaan qur-aanka iyo waxyiga ayagoo jirhkooduna ciyaarayo qalbigooduna maqan yahay lama rabo saas macnaa saas daraaddeed qur-aanka laga daarayo meelaha macnaha waxa wey maarata maqaayadaha iyo goobaha ganacsiga iyo yacni baabuurta la saaran yahay iyo haddaan la dhagaysanayn qur-aanka laga daray wailaa waxa weeye jirkeennina waxbuu ku mashquulsan yahay quluubteennina waa maqan tahay waxbay ku shuqlan tahay qur-aan wax dhagaysanayana waan iska dhigaynaa maaha qur-aanka intaas macnaa waxa wey waa ka qiimo badan yahay in laga daaya la doonay dhagayso hadduu qur-aanku daaray maaha soo maaha qur-aanka daa saas macnaha ayib laahiyatan xaalo ay tahay kuwo ay dahsantaho mashquulsan tahay quluubuhum qalbiyadooda iyagoo ay mashquulsan tahay bay dhagaysanayaan wa asaruu waxay qarsadeen annajwa faqi bay qarsadeen faq iyaga dhexdooda abay siraysteen oo isku qarsadeen aladiina kuwiibaa siraystay dalamuu dulmiga sameeyey yani waxa wowdaad ka bedelaysaa asaruda ku jirta hal haadaa qaa'iliina xaalo ay leeyihiin hal haadaa kani ma yahay ilaa basharun bashar oo milukum idinkoo kalea mooyaan war maxamed waa bashar idinkoo kalea afata'tuuna marka ma waxaad u tegaysaan asixra sixirkii baad u tegaysaan walxaal antum idinku tubsiruuna aad arkaysaan ma sixir baad marka u tegaysaan ninku sixir wey waa nin falfallo oo sixir iyo balaayo wate ma sixir baad u tegaysaan yani waxa weye sida kale waa binu aadam idinkoo kalea waxba idin lama dheera qaala wuxuu yihi nabigu sal lay waslam rabbii rabbigay ayaa yaclamu og alqawla odhaahda fi samaai samada dhexdeed laleeyahy walardi iyo dhulka dhexdiisa odhaahda laleeyahay alla waa maqlaya wa huwa alle asamiicu midka maqalka badan wey alcaliimu oo ogaanshaha badan bal iskama dhaafe hadalkii hore ka jeesoo mid kale u kaalaye qaaluu waxay yidhaahdeen adqaatu axlaamin dhadhab kiisa isku dhex jira wey qur-aankii bay weli sii tilmaamayaan qur-aankan uu wataay ninkani wuxuu wataay adqaatu axlaamin dhadhab ama qarow midkiisa isku dhex qasan wey bal iskaba dhaaf saas meehe iftaraahu been abuurtay war ninku isagaa jeebkiisa kala yimi bal iskaba dhaafe huwa isagu shaacirun waa gabayaa aftahan wey falya'tinaa hadduuna arrinku saa ahayn falya'tinaa ha noola yimaado ha noo keeno biaayatin mucjiza ha noo keeno kamaa sida ursila loo diray oo kale alwaluuna ummadihii hore sidii loogu diray loogu diray alwaluuna kuwii hore sidii loo diray oo kaleeto maa aamanad ma rumaynin buu rabbi yihi subxana wa tacaala qablahum hortoodaad min qaryatin degmo ma rumaynin degmadaasoo ahlaknahaa aan halaagnay afahum iyaga miyaa yu'minuuna rumaynay waxaa dhadaabale nabiga sal wuxuu leeyahay nebigu rabbigay hadalka samada lagu leeyahay iyo mid dhulka lagu leeyahay waa ogyahay macnaha hadalkaas meelka dhaca eed dhahdeen ilaahay waa la socdaa allahaas wax walba ka warhaya wax walba maqlaya wax walbana og baa qur-aankan soo dejiyey ma aha sixir maaha saas sheegteen warkaana waxba kama jiro kadib waxaa la tilmaamay nimanku inayna qur-aanka hal mawqifba ka taagnayn ma kooxo kale gadisan ba mise hal kooxabaa intan oo raacyi ka qabta qur-aanka labadaba waa la yidhi ayagiibaa hadalkoodii isburinaya qur-aankan bal wax ka sheego maxaad ka rumaysantihiin marka la yidhahdo qolow waxay yidhaahdeen ninku wuu qarway qarow aan weliba caddayn oo isku dhex qasan oo habeenkii markuu hurdada galay uu ku qarway unbuu qur-aan ka dhigay oo dadka ku akrinaya adqaatu axlaamin qola saasay dheheen qolo kalea soo booda waxay war ma ahee ninkuu isagaa been abuurtay oo waxaan isagoo soo jeedoon hurdin buu isku hahagaajiyey markaasuu ilaahay dusha ka saaray oo masabitay oo ku been abuurtay wuxuu jeedkiisa kala yimid qolo kalea soo booday war wuxuu saas ma ah waxani nin hurdo oo qarwahaya warkii waa ka gedisanyahy ninku waa nin gabayaa oo aftahan ah gabay uu isku hagaajiyey war bal idinku meel war ha laydinku soo hagaago ya keebuu yahay ruuxu inuu beenaala yahay ama iska yeelyeelaya ama uu jaahiliyo waxba garanaya waxaa lagu gartaa warkiisaa isgaraaca oo iska hor yimaada soo ma bal meel un ha laydinku soo hagaago adqaas axlaamin miya iftiraa miya ma shicirba ma sixirba bal meel un ha laydinku soo hagaago inay marka beenaalayiliin baa soo baxaysa sooma saas weya markaad ruuxa matalan doonayso inaad isdul taagto wuxuu sheegayo marrunba mise waa been dhowr goor baa la waraystaa soo ma warkiisii hadduu iskhilaafoo kala tago waa beenaale soo ma haddiise warkiisii iswaafaqo hal jid wada maro waa run buu sheegay nimankani marka waxa waxay sheegayaanoo dhan waxba kama jiro markaasa waxay leeyihiin haddana isla quman yihiino hadduuna arrinku saa ahayn ha noo keeno mucjizo sidii rusushii hore loo diray oo kaleeto oo mucjizaday doonayaan maxay tahay waxay rabaan ushii nabi ciise oo nabi muuse oo kale nabi ciise mucjizooyinkiisii oo kaleeto hashii macnaa waxa weye nabi maarata nabiyullahi saalex loola diray oo kaleeto waxyaalahaasay codsanaya rabbi uu ka jawaabo wuxuu yidhi subxana wa tacaala ummad ayaga ka horraysay oo halaag loogu talagalay oo inta mucjizo loo geeyey mucjizadii wax ku qaadatay ma jirto ma ayagaa wax ku qaadanaya hadday u timaado ma waxbay ku qaadanayaan mucjiza kuway codsanayaan haddii loo soo dhiiba nebi maxamed ma rumaynayaan maya ina aladiina xaqad calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'atum kullu aayatin xataa yaraw alcadaab alalim wey macana dadkan mar hadduu ilaahay ugu talagalay inay gaalnimo ku dhintaan oo uu cadaabo aayad kasta haddii loo keeno ma rumaynayaan ilaa ay cadaabka ilahay ka arkaan subxana watacala saas wey macana qaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam rabbii rabbigay yaclamu wuxuu ogyahay alqawla odhaahda fi samaai xagga sare dhexdeeda laleey cirka dhexdiisa laleey odhaahda samada dhexeeda laleeyahay ee malaa'igta yani khalqiga la mida ay ku hadlayaan alla waa ogyahay waalardi iyo dhulka dhexdiisa odhaahdeed odhaahda taalla waa ogyahay alla subxana wa tacala wa huwa alle assamiicu midka maqalka badan weeye alcaliimu ogaanshaha badan bal iska dhaaf bal tani waxaa loo isticmaalaa sheekadii hore ka wareegoo tucsubu wareeg tii hore buri oo meesha ka saar tucsubna waa loo isticmaala idraab ibdaali iyo intiqaali baa la kala yidhahda hadda waa intiqaali bal ka wareeg sheekadii hore qaaluu waxay yidhaahdeen adqaatu axlaamin dhadhab iyo qarow kiisa isku qasan wey waa dhadhw dhadhab iyo qarow isku qasan oo isku dhex jiro weliba caddayn bal iskaba dhaafay iftarahu wuu been abuurtay bal iska dhaafay huwa isagu shaaciru waa gabayaabay dheh falyatinaa hadduusan sa ahayn arrinku falyatinaa ha noola yimaado biaayatin mucjizo kamaa sida ursila loo diray alawaluuna kuwii hore maa aamanat ma rumaynin bu rabbi yidhi subxana watacala ayadda wax ku qaadan maayaan haddii loo keeno xataa saa ay u codsadeen haddii loogu keeno maa aamanat ma rumaynin qablahum hortood min qaryatin degmo mayna rumaynin taasoo ahlaknaaha aan halaagnay oo halaag loogu talagalay aayaddii loo keenay maynan rumaynin wax kuma qaadanin afahum iyaga miyaa marka yu'minuuna rumaynayo aayadahan ay codsadeen hadday u yimaadaan wax ku qaadanay jawaabtu waa maya wamaa arsalnaa qablaka ilaa rijaalan nuuxii ilayk halka waxaa lagaga jawaabayaa shubhadii labaadoo ahayd in hada hal hada ilaa basharun milukum soo bini aadan uun ma ah ilan saasay ku cilaysa soo maa tii baa laga jawaabay wamaa arsalnaa maanaan dirin qabla ka hortaa ilaa rijaalan rag mooye raggaasoo nuuxii aanu u waxyoonayno ilayhim iyaga fasaluu weydiya ahla dikri waxyiga dadka u saaxiibka iyo ehelkiisa weydiya in kuntum hadaatiin laa taclamuuna kuwa aan waxba garanayn wamaa jacalnaahum ma aanaan ka yeelin rusushii jasadan jidh maanaan ka yeelin jasadkaasoo laa ya'kuluuna aan cunaynin addacaama cuntada aan cunayn wamaa kaanuu maynan ahayn khaalidiina kuwa waarana maynan ahayn suma kadibna sadaqnaahum rusushii waxaanu u rumaynay waxaanu ugu runsheeg waan u run sheegnay alwacda yaboohii baan ugu run sheegno yabohana baan u fulinay faanjaynaahum waanu badbaadinay iyaga iyo waman nashaau cidaanu doonno waahlaknaa waanu halaagnay almusrifiina kuwii xadgudbayna waanu halaagnay laqad anzalnaa xaqiiqa waan dejinay ilaykum idinka waxaan idiin soo dejinay kitaaban kitaab kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dikrukum sharafkiinu uu ku sugan yahay ee afalaa tacqiluuna miyaydaan garasho iyo caqli lahayn nebiga waxay ku cileeyeen waxay yidhahdeen bashar baa tahay annagoo kale ah basharna rasuul lagama dhigo jawaabteedu waxa weeye rabbi wuxuu leehy subxaana wa tacaala intii kaa horrayseen dirnay oo dhan rag waxay ahaayeen bashar ah wixii rasuul kaa horreeyo o dhan idinkan haddaydan waxgarad ahayn dadkii waxyiga ehelka u ahaa weydiiya rusushu bal waxay ahaan jireen ma malaa'ig bay ahaan jireen mise bashar bal weydiiya ahlu dikriga weydiiya laleeyahy waa kuwe waa tawreed iyo injiil iyo kutubtaa dadkii lagu soo dejiye oo yahuud iyo nasaare iyo ummadaha weydiiya ayagaa idiin sheegi rusushii loo soo diray nebi ciise iyo nebi muuse iyo haaruun iyo ma bashar bay ahaayeen mise malaa'ig bay ahaayeen way idiin sheegiyo weydiiya bu rabbilahi subxana watacala bal kuwaa warsada haddaydaan idinku wax garanayn ilan layskama qasbadee haddaad wax garanaysa la garay haddaydaan garanaynin kuwa idinku dhaamo weydiiya laleeyahy saas wey macnaha rusushii hore ee alla soo diray maynan ahayn jidh aan waxba cunin sida malaa'igto kale yacni maynan ahayn jidh aan waxba cunin kuwa waarana maynan ahayn bini aadan waxay ahaayeen cuntada cuna geeri ay ku timaadoo dhinta saasay ahaayeen bini aadan bay ahaayeen suuqay tegi jireen waxbay kala gadgad iibsan jireen way guursan jireen carruur bay lahaayeen cuntay cuni jireen way cabbi jireen bashar way dhiman jireen tasarufaadka wixii bashar lagu yaqaano bay rusushii hore lahaayeen isaguna kuwii oo kale un weeye xaggeed kala timaadeen oo xaggeed ka keenteen bashar ilaahay ma soo dirsado waa khuraafaan waxba ka jirin wey macana taariikhdii horaa beeninaysiiyo bini aadamkii taariikhdiisii hore haddii dib loo raaco war aan jirin buu noqonaya macnaha rabbi wuxuu leehy subxaana wa tacaala rususha markaan dirsannay kadib waxaanu ugu u rumaynay oon run ugu sheegnay yaboohan u yaboohnay markuu alla diray kadib ay ummadihii u tageen yabooh baa la siiyey yaboohii la siiyey wuxuu ahaa inay guusha iyagu ku dambayn doonaan guushii buu ilaahay u dambaysiiyey oo ballantii uu qaaday buu u fuliyey iyabohii waanu badbaadinay iyaga iyo intaan doonno oo kuwii iyaga rumeeyey raacay ah musrifiintii xadgudbay rususha ka soo horjeedayna waanu halaagnay haddii aad qur-aanka sixir ku sheegteenna laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum sixir ma ahee kitaab sharaftiinu ku sugan tahay baan idiin soo dejinay ee miyaydaan waxgarad ahayn oo caqli aydaan lahayn bu rabbilahi subxana wa tacala haddaad qaadataan oo rumaysaan sharaf buu idin yahy waana idinku sugan iyo caqli celin kitaabkaas weeye sixirna ma aha hadal gabayana ma aha asaatiiru lawaliinna ma aha ee kitaabkan sharafkiisa qaata sharaf baad ku yeelanaysaan waa diideen soo maa ilahi subxana wa tacala dad idin dhaamuusiinaya wey ayib wamaa arsalnaa maanaan dirin qabla ka hortaa ilaa rijaalan rag mooye raggaasoo nuuxii aan u waxyoonayna ilayhim iyaga aan u waxyoonayn rag aan u waxyoonayno waxyi aan ku soo dejinnay oo bashar ah un baanu hortaa dirnay adiguna kuwii kale unbaa tahay fas'aluu weydiiya nimankan doodahayow ahla dikri waxyiga dadka dadka u ehelka dadkii waxyigii hore ee idinka horreeyey dadkii ehelka u ahaa waa ummadihii kutubtii hore lagu soo dejiyey ayib in kuntum haddaad tihiin laa taclamuuna kuwaan waxba garanin ahlu dikri waxaa la dhihi karaa culimada nin kasta aadaanan wax garanaynin dadka culimmada wax weydiiye si ay kugu cadaato macnaha wamaa jacalnaahum ma aanan ka yeelin rusushii hore rijaasha aanu hore een dirnay maanan ka dhigin jasadan jidh oo laa ya'kuluuna aan cunaynin addacaama cuntada quudka aan cunin jidh iska taaganoo waxba cunaynin kama dhigin rusushii hore alla subxana wa tacala waa say adiga kaa rabaan wamaa kaanuu mana aynan ahayn khaalidiina kuwa waara oo way dhiban jireen saas macna wa qaaluu ma lihada rasuuli yakulu acaama wayamshi fi lswaaq bay dhihi jireen war muxuu ahaa rasuulkani suuqa wareegahay wax iibsanahay ganacsanay ee haddana xamaalana shaqaysanay ee haddana raashinka cunay wax cabahay ee haddana xaas kale hedhalahay maxay rabaan bal rasuulka in loo soo diray ay doonayaan muxuu malag bay rabaan in loo soo diray malagkaan waxba cunaynin waxba cabaynin noocooda ka gadisan kaasay doonay in loo soo diray waa ka alla subxana wa tacala uu leeyahay low kana fi lardi malaa'ikatun yamshuun lanazlna alayhi min asamaai malaka rasula low kana mxua low kana fi lardi malaaikatu fi lardi yamshuuna muطma'iniin lanazlna calayhi min asamaai malaka rasula haddii dhulka saad u degantihiin malaaig u deganaan lahay malag baa loo soo diri lahay ilan qolo walba jinsigoodaa loo dirahay oo haddii malag hadda laydiin soo dira ma ka faa'idaysan kartaan malag ma la fadhiisan kartaanoo wax ma ka fahmi kartaanoo yani waxa ma isqaabili kartaanoo ma shee ka fahmi kartaan abadan ciddii wax idin gaadhsiin la wax ka fahmileden baa laydin soo diray maxaad u bushrinaysaa way macna ayib laqad anzalnaa xaqiiqiya waan dejinay uma kadibne sadaqnaahum waxaanu sadaqnaahum waan u rumayna waan ugu run sheegnay alwacda yaboohi baan ugu run sheegnay yaboohan u yaboohnay waan ugu run sheegnay waan u fulinay way macna waa kan faanjaynaahum waanu badbaadinay rusushii iyaga iyo waman nashaau ciddaan doonno oo kuwii iyaga raacay ah ee rumeeyey ah ayaanu samata bixinay markii cadaab ku yimid wa ahlaknaa waanu halaagnay almusrifiina kuwii xadgudbayna waanu halaagnay laqad anzalnaa xaqiiqiya waan dejinay ilaykum idinka waxaan idinku soo dejinay kitaaban kitaab baan idinku soo dejinay kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa dikrukum sharafkiina uu ku sugan yahay dikrukum sharaftiina ku sugan kitaabka afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn oo garasho lahayn oo maad kitaabkan guddoontaan oo qaadataan oo rumaysaan sharafkaad ku yeelateen way macna saas wey ummadda islaamka sharafkeedu waa kitaabkan sharaf wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'alan buu rabbi subxana wa tacala waa sharaf adiga iyo tolkaaba sharaf buu yahay waana laydin weydiin doonaa buu rabbi subxana wa tacala dadka mu'miniinta mar hadday kitaabkan dhabarka u jeediyaan oo dhaqankiisa iyo qaadashadiisa iyo rumayntiisa ka tagaan sharaftu waa ka dhacaysaa waana midda maanta in haysata sooma tan maanta sharaf darida maanta inaysa xaggee ka timi kitaabka ilahi baynu ka tagnay subxana wa tacala masdaru sharaf walciza aynu ka tagnay haddii masdarkaa aynu qabsanno sharaf iyo qiimaa lagu gaadhay adduunkan oo la hogaamiyo oo la qabsado oo yani waxa weeye la hormaro ayaa ka dhalanaysa maalintay muslimiintu qabsadeen waa maalinkay adduunka haysteen oo hogaaminayeen maalintay ka tageenna maalintii cagta hoosteeda la geliyo la gumaystay bay noqotay kitaabkan marka waa sir waxaa ku qarsoon sharafkiina iyo qiimihiina ku qarsoon iyo cizigiin qaata aad sharaf yeelateen haddii kale waad duloobaysaan wa kam in badan ayaanu qasamnaa burburinoon jijabinay min qaryatin degmo degmadaasoo kaanat ahayd daalimatan mid daalimad ah wa ansha'naa waan amaamudnay oo waan abuurnay bacdahaa qaryadaa gadaasheeda qawman dad baan amaamudnay aakharina oo kale falamaa goortii axasuu ay kaseen oy dareemeen ba'sanaa cadaabkanagii markay dareemeen idaa markaaba hum iyagu minhaa degmada xaggeedii ayay yarkuduuna yani ka ruclaynayaan yarkuduuna kuwa ruclaynaya oo kadlaynaya wey oo cararaya minhaa degmadii bay ka cararayaan laa tarkuduu war ha cararina ha kadlaynino ha cararina warjicuu laabta ilaa maa shay xaggii u laabta utriftum laydinku nimceeyey fiihi dhexdiisa war barwaaqada ha ka cararina wa masaakiinikum guryihiinna iyo deegaamadiinana ha ka cararina lacalakum tus'aluuna si laydin weydiiyo lacalakum waxaad mudantihiin tus'aluuna bal in layni warsade qaaluu waxay yidhahdeen yaa weylanaa hoogganage habaar iyo halaag nagu dhacye innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa gardaran baan ahay ilaan dulmi baan ku soconna famaa zaalat kama zuulin tilka midaasi dacwaahum tuugmadoodii inay tahay calacalkoodii inuu yahay xataa jacalnaahum ilaa aan ka yeelnay iyagii xasiidan balla shafay balla jafay khaamidiina oo damay oo baktiyey khaamidiina xalayin kuwa baktiyey macnaheedu waxa weeye qaryooyinkii iyo ummadihii hore la halaagay hadalkan waa hadal hanjabaad ah waxba xooggiin iyo awooddiinu yaysan idinkadinin baa laleeyahy degmooyin fara badan oo daalimada baan hadda ka hor halaagna oon jajabinay markii iyagii la jajabiyo la burburiyey kadibna ummado iyaga ka dambeeya ayaanu abuurnay rabbil subhanahu wa ta'ala oo imisaa kala dambeeyey qawmu nuux baa la halaagay qolaa ka dambeysay ree caad baa la halaagay gadaashooda qolaa la abuuray ree samuud iyo ree saalix qawmu nuut baa la halaagay wahaakada ummad markii la tirtiro cagta la maryaba kuwa ilaahay gadaashooda abuuraya subxana wa tacala ayib ummadaha aan halaagaynay buu rabbi leeyahay markay ummaddu say u kibirsan tahay oo loo karila'aya oy u madax adag tahay cadaabkanaga markay dareemaan oy kasaan inuu cadaabkii ku yimid markaasay carar iyo qax bilaabayaan idaa hum minha yarkuduun degmadii bay ka bilaabayaan inay makadleeyaan rakbiga kadlaha la yidhahdo khaasatan waxaa loo isticmaalaa faraska ninku markuu saaran yaho inuu eryo uu doonayo cirbihiisa lugaha cirbahooda ayuu dhinacyaha kaga garaacaa saasuu ugu garaacaa siduu farasku u ordo rakbiga kaasaa la yidhahda waxaa loo isticmaalaa carar oo dhan baa loo isticmaalaa marka degmaday deganaayeen iyo baryaaqadii iyo magaalooyinkii bay ka cararayaan carar bay bilaabayaan iyo qax markaasaa waxaa la leeyahay waraaqicina joogaba ku laabta wixii aad barwaaqadii laydin siiyey iyo nicmadii ku noqda ha ka cararina iyo deegaamadiinii quruxda badnaa iyo guryihii ku noqda bal si laydiin warsadoo laydiin weydiiyo nicmadii shukrigeeda miyaa la weydiinayaa ma odayaashii baa la warsanaya warsee wax u dhaceen ilan iyagaa macnaa reerka hor joogay bal si laydiin warsado meeshii ku noqda baa laleeyahy markaasaa waxay leeyihin hoogganage halaaganage dhaalimiin baan ahayn hadday qiranayaan ma haddii qirashadu ma waxbay taraysa cadaabku markuu kula bilowdo waa khaldanaa ma waxbay kuu qabanaysaa xataa la doonaya inaad wax qiratood ka noqoto laakiin maalinka lagu qabto oo lagugu dhagaayay waa khaldanaa ilaahay waxba ku tari mayso cadaabna kaa badbaadinaysasaas man kaama fakinayso rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala habalkaa a waanu khaldanayn oo dhaalimiin baan ahayn ka zuuli maayaan inay ku dhawaaqayaan oo ku calaacalayaan ilaa aanu tirtirnay oo aanu ka dhignay sidii bal la goostay oo kaleeto balka marka la gooyo soo dhulka kuma daato khaamidiina oo baktiyey oo damay dhaqdhaqaaq aan lahayn khumuudka dabkaa loo isticmaala inta badan markuu baktiyo damo macnaha dhaqdhaqaaq iyo xarakatoona male dhulkayna ku daateen sidii bal la jafay oo kaleeto sidaas ayayaanu ka dhignaba rabbi subxana watacaala macnaha calaacalkii iyo qayladii iyo ilaahu sida noo dhaan iyo rabbiyo waanu khaldanayn iyo waxba tari maayo hadda intaad ladan tahay rabbigaa u noqo subxana watacaala maalinta geeri kugu timaado ama lagu soo qabto ama musiiba kugu habsato waxba ku tari mayso ilaahu waa khaldanaa hadda intaad qirato soo noqo wey macnaha ninka xoogga iyo tabarta isbidahayee kibirku ku jirow horay baanu saa ugu samaynay kuwo idinka xoog badan wey adigu marka kuwii oo kale soomati waxba xooggaaga iyo awooddaada iyo dowladnimadaada iyo suldaankaagu yuusanku kadinin miskiin tabar daran baa tahay rabbigaa subxana wa tacala iska kibrin wa kam in badan baanu qasamnaa yaanu jajabinay yaanu burburinay oo min qaryatin degma ah degmadaas oo kaanad ahay daalimatan mid daalimad ah wa ansha'naa waxaan abaamudnay oon abuurnay bacdaha gadaasheeda qawman qowm baan abaamudnay aakhariina oo kale ummad kalea gadaasheeda la sameeyey falammaa goortii axasuu ay kaseen oo ay dareemeen ba'sanaa cadaabkanaga idaa markaasi hum iyagu yarkuduuna kuwa kadlaynahayo cararayo wey minhaa degmadii xaggeedii bay ka cararayaan waa wixii shalayto lagu kibirsanaa wey saas ayib waa qaxa inaga lagu dhacay markii layna kari waayo soomaali la kari waayo oo ilaahay isku taageen ayaga iyo dowladoodiiba oo shirki iyo kufri iyo gaalnimo u hiiliyeen wax alla wixii ahlulkhayr iyo culimana ay la dagaalameen soo ilahay subxana wa tacala baaskiisii kuma bilaaban markii baaskii ilahay ku bilowday wax sii degan miyaa la arag ya ragdi iyo waxaa la galay nin walba macnaha waxa way kabsaydii maaragta laga qax soo ma idaa hum minhaa yarkudun waa cararine barwaaqadii shalayta aad ku kibirteen ku noqda soo ma waa saas degmadu way kibirsan tahay magaaladu waa kibirsan tahay dowladdu waa kibirsan tahay laakiin tii ilaahay marka ku timaado kibirka waa dhammaanaya carar baa la bilaabaya iyo qax iyo nin walba xaggeed ku badbaadaa war intaad ladan tahay ilahay garo subxana watacala saas macana laa tarkuduu ha ruclaynina laleey ha ruclaynino ha kadlaynino ha qaxine warjicuu laabta ilaa maa shay xaggii u laabta uu tiriftum la idinku yacni nicmeeyey fiihi dhexdiisa nicmadii ku laabta wa masaakinikum iyo guryihiinni hadalkani waa jeesjees yani waa lagu jeesjeesaya lacallakum tus'aluuna bal si laydin weydiiyo ama lacallakum waxaad mudantihiin tus'aluuna in laydin weydiiye qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa hoogganagi innaa anagu kunnaa waxaanu ahnay daalimiina kuwa daalimiina nahay waa goor xeedhiya fanaal kala dhaceen oo xaaladdu ay tilowday wey famaa zaalat kama zuulin tilka midaasi dacwaahum tuugmadooda iyo baryadooda inay calaacalkooda inay tahay kama zuulin arrinkaas tilkana maxaa la tilmaamayaa innaa kunnaa daalimiina dol taasi kama zuulin inay ku calaacalayaan oo ku dhawaaqayaan xataa jacalnaahum ilaa aan ka yeelnay xasiidan bal la jafay bal la gooyey ilaa aan ka dhiganay khaamidiina oo damay ama khaamidiina xala ihin kuwo damay oo baktiyey bakti daatay ilaa ay noqdeen macna wamaa khalaqna asamaa waalarda wamaa baynahuma laacibiin wamaa khalaqna maanan abuurin asamaaa samada iyo waalarda dhulka iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa laacibiina xala aanu nahay kuga ciyaaray dheel umaana abuurin xikmad baa ku jirta abuurkooda law aradnaa haddaan doonno an nattakhida inaan samaysano lahwan wax lagu daaho lagu maaweeloodo latakhadnaahu waanu samaysan lahay lahwiga min ladunnaa agtannadaanu ka samaysan lahay maaha inaa idinku noo samaysaan in kunnaa maa kunnaa ma nihin faaciliina kuwa falaya lahwiga ku samaysigiisa kuwa falaya ma nihin bal iska dhaafe naqdifu waanu gani buu rabbi subxana watacala bilxaqi xaqi ayaanu ganaynaa cala albaaili baatilka korkiisaan ku ganaynaa fayadmaquhu markaasuu maskax bashaaqaya maskaxduu ka bashaaqaya oo burburinaya faidaa markaaba huwa baailkii zaahiqun mid baaba-ay wey waa buray walakum waxaa idin sugnaaday alwaylu halaag baa idin sugnaaday mimaa shay sababtii ayuu idinku sugnaaday tasifuuna aad tilmaamaysaan sifada aad bixinaysaan ad ilahay ku sifaynaysaan walahu alle ayuu u sugnaaday man cidda fi samaawaati ciraryaalka ku sugan waalardi dhulka waman cindahu alle agtiisa cidihi waman cidda cindahu alle agtiisii laa yastakbiruuna isma weynaysiiyaan can cibaadatii alle cibaadadiisa iskama weynaysiiyaan walaa yastaxsiruuna mana daalaan macnaheedu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala samaawadan iyo dhulkan iyo inta udhaxaysa wuxuu leeya ciyaar uma abuurin ciyaar uma abuurinta macnaha abuuristooda xikmad baa ku jirta ujeedaa laga lahaa abuuristooda oo ujeedada laga lahaa maxay tahay liyajziya aladiina asaa'uu bima camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusna xikmad wata ninkii xumaan ku sameeyana in xamaantiisa uu abaalgudkeeda helo ninkii wanaag ku sameeyana wanaagguu sameeyey abaalgudkiisa inuu helo samada iyo dhulka iyo intuu dhaxaysa saasa loo abuuray xikmadaasaa ku jirta taa waxaan ka faa'idaysanaynaa maalin arrinkaa la sameeyana waa jiraa haddaad tidhaahdo isa soo saarid ma jirto isxisaabinna ma jirto abaalgudna ma jiro macnaha samaawaadkan iyo dhulalkan iyo waxaan isku rakiban ciyaar ciyaar bay ahaayeen wey macnaha waa waxun ciyaar ciyaar ah wax yacni dhab ah maba ahaba wax xikmad ku jirtana maba ahaba rabbi subxana wa tacala marka taasuu leeyahy taasi waa malaha gaalada gaaladan waxay malaynayaan samaawaadkan iyo dhulalkan waxaan say u dhisan yihin inuu layska kala tegi doono oo wixii ciyaar buu markaas ka noqonaya laakiin rabbi wuxuu leeyahay saa uma abuurin xikmad baan u abuurayoo abaalgud baa jira maalin danbaa jira xikmad baa ku jirta meeshan iyada rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala haddaanu ciyaar samaysanayno wax lagu daaho haddaanu samaysanayno agtanadaan ka samaysan lahay wax lagu daaho haddaanu samaysanayno agtanadaanu ka samaysan lahay laakiin ilaahay agtiisa wax lagu daaho kama yimaado wuxuu sameeyo oo dhan waa wax xikmad ku salaysan saas daraaddeed ilaahay agtiisa kama suurowdo ciyaar ciyaar iyo lahwiyo wax lagu daho waktiga laysku dhaafeeyo maaweelo ah ilaahay agtiisa kama suurowdo man in kunnaa faaciliina ma samaynayna bu rabbi subxana wa tacala kama suurowdo rabbi subxana wa tacala afcaashiisa tashriicaadkiisa kulli waa xikmad bay ku salaysan yihin bal iskaba dhaafa inaanu yani waxa yani aanu samayno wax lagu daaho aanu samayno ama aan samaysano iska dhaaf taasi wax dhacaysa mehe xaqa ayaanu ganaynaa buu rabbi yihi subxana wa tacaala baatilka ayaanu ku ganaynaa markaasuu maskaxdiisa burburinaya baatilkii macnaha waxaa laga wadaa baatilkii oo la haysto oo dadka qaarkii ku dhagan yihiin buu ilaahay rasuul soo diraya kitaab buu soo dejinaya xaqii baa waxaa laga dhigayaa sidii kanooni ama madfac lasoo tuuray oo kaleeto baatilkii oo meeshan fadhiya yuu madaxa kaga fadhiistay markaasuu maskaxdii oo dhan bashaaqay markaasuu baatilkii baaba-ay oo waxba ka soo hadhin macnaha xaquu ilaahay soo dirayaa rusushiibuu soo dirayaa kitaabtiibuu soo dejinayaa baatilkiibay isqabanayaan baatilkii waa laga adkaanaya waa la tirtiraya saas way macnaha ciyaar ciyaar maaha waxan xaq iyo baatil baa siraacsamaya xaqaana adkaan doona rabbina subxaana wa tacaala xikmad buu ka leeyahayo abaalgud buu doonayaa berrinta inuu bixiyo kii baatilka watay laga adkaadayna inuu abaalgudkiisa siiyo kii xaqa wataya adkaadayna inuu abaalgudkiisa wanaagsan siiyo xikmadaasay wax ku socdaane wax ciyaar uu samaysan ma jiro wax maaweelo uun loogu talagalay ma jiro ciyaar ilahay wax uma sameeya subxana wa tacala idinkana waxaa idiin sugnaaday halaag baa idiin sugnaaday sifada aad bixinaysaanee rabbi ku tilmaamaysaan daraaddeed macnaha saasuu leh wamaa khalaqnaa maanan abuurin asamaaa samada iyo waalarda dhulka maanan abuurin iyo wamaa baynahumaa inta u dhexaysa laacibiina xaalo aanunaha kuwa ciyaarayo dheelay low aradnaa haddaan doonno an nattakhida inaan samaysano lahwan wax lagu daaho waxyaabaha inta yani waktiga lagu bixiyo kadibna layskaga tagaa la yidhaha ee kaa mashquuliya wax iyaga dhaama wax ka fiican iyaga kaa mashquuliya sida maala waxyaalaha dadku ciyaar o kale shaxda iyo maala waxa wey maaratay dublada iyo waad un ku wareeri sooma mafaa'idaa laga gaadha waktigan baa lagu ciyaa sooma lahwi baa la dhaha waa wax lagu daaho maskaxdaadad ku mashquulin adigiibuu ku mashquulin intaa maxaa maxaa lunsan oo macnaha waxa weye yani waxa weye dayacan reerkaagiibaa dayacan dhaqaalahaagiibaa dayacan waktigaagiibaa dayacan mar aad kululaatay ood rafaadsantaho qoraxdu ay halkaa joogto unbaad ka kici meesha bus iyo gaabsha iyo oon baa kaa batay soo ma marka lahwiga waxaasoo kale dhaha war waxaasoo kale ilahi subxana watacala ma samaysanu leh low aradnaa haddaan doonno an nattakhida lahwan latakhadnaahu waan samaysan lahayn min ladunna agsanad mana ka samaysanayna wey macna in kunnaa maa kunnaa manihim faaciliina kuwa samaysa kuwa samaynaya oo falaya lahwiga samaysigiisa ma samaynayna wey bal naqdifu bal iskaba dhaafe naqdifu waan ganaynaa bilxaqi xaqi baan ganaynaa cala albaatili baatilka korkiisaan ku ganaynaa fayadmaquhu markaasuu maskaxdiisa bashaaqaya maskaxdu burburinaya yani dimaaqa waxaa la yidhahdaa waa maskaxda maskaxda la yidhahda marka shaygu markuu maskaxda intuu ku habsado uu burburiyo ayaa la yidhaahdaa yani waxa weeye damaqa ras madaxii burburiy wuu baabinaya baa laga wada fayadmaquhu markaasuu maskaxdiisa bashaaqaya xaqii baa maskaxda baatilka bashaaqaya faidaa markaaba huwa baatilkii zaahiqun mid baaba-ay wey ilan maskaxda hadday wax kaaga dhacan nolol baa kuusoo hadhays baatil waa u dhammaatay wey macnaha saas wey baatilku sidiisaba wuxuu ku jiraa dawlado iyo awood baa lagu garab taaganya o lagu difaaca laakiin haddii xaqa iyo isaga laysu daayo oo loo kala tago la yidhahdo waydinkaa ma baatil baa taagnaanahay lo ku taagnaan maayo saas baatilka aad arkaysaan un dhaqaale iyo waxoogaa dawlad mulas awood iyo waxaa unbaa lagu wadaa mooyaane isagu isma wadi karo xaquse isagaa is wada xaqu isagaa socda isagoo dawlad iyo dhaqaale iyo wax badan aan haysanin buu haddana baatilkii xooga badnaa ka adkaanaya oo ka taqallubaya oo madaxa intuu kaga fadhiistuu burburinaya markaasuu baatilkii wuxuu noqonaya waxaan jirin buu noqonaya macnaha fayadmaquhu faidaa huwa zaahiq walakum waxaa idiin sugnaaday alweylu halaag baa idiin sugnaaday mimaa shay daraaddii buu halaag idinku sugnaaday tasifuuna aad sifaynaysaanoo allah khalqigan ciyaar u abuurtay iyo ilaahay baa ilmo yeeshay iyo shirkiga sifaadka aad bixinaysaan daraaddeed buu halaag iyo cadaab ilahay idinku sugnaaday subxana wa tacala hada wabillahi tawfiiq w sala allahuma w sllam ala nabiyina muxamedi wala alihi w saxbi wslm